الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سورة الماعون أي درس كان قبل الله وسورة مكية وحي صدقتي intuusan nabigu sal alay wasalam madiine usoo hijroonin waxay ku saabsan tahay oo ay suuraddu ay muujinaysaa astaamaha ama calaamadaha lagu yaqaano dadka aan aakharo rumaysnayn oo abaalgudka iyo xisaabta aakharaha rumaysnayn dadka astaamahooda ayay suuraddu wax ka sheegaysa wuxuu rabbi yihi subxaana watacaala ara'ayta bal waran alladii midkii ka waran yukadibu beeninaya biddiini abaalgudka beeninaya abaalgudka akhara midka beeninaya bal midkaa ka waran fadalika kaasi alladii midka weye yadcu tikhaantikiya alyatiima agoonka agoonku riixaa walaa yaxudu mana tirtirsiyo calaa tacaami lmiskiini miskiinka quudkiisa miskiinka quudkiisa kuma tirtirsiyo dadka kuma booriyo fawaylun halaag lilmusalliina kuwa tukada ayuu usugnaaday alladiina kuwaasoo hum iyagu saahuuna kuwa moog ah can salaatihim salaadooda xaggeeda salaadooda way moog yihiin waxba kamay og alladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa-uuna istustusa khalqiga ilaaha istusa oo wayamnacuuna diida almaacuuna yacni waxa weeyaan samafalka ama maacuunta diida rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi ara'ayta aladii yukadibu biddiin ara'aytada ma aragtayna waa la dhihi karaa ka waranna waa la dhihi karaa ma aragtay ama ka waran midka beeniyey abaalgudka aakharo kaas maxaad ka taqaanaa wey maxaad arrinkiisa kala socota waa lagu sheegaya astamaha lagu garto ee lagu yaqaano ruuxa aan abaalgudka aakharo rumaysnayn waxa weeyaan fadalika aladii yaducu lyatiima agoonka ayuu tikhaantikiyaa daciga waa inagii soo marnay yudacuuna ila annaar qadaadka la qabto xoog loo tikhaantikiyo ayaa daciga la yidhahda waxaana laga wadaa agoonka ayuu ka riixaa xaqiisa agoonka xuquuqdiisa waajibaadka uu leeyahay waxtarka iyo samafalka uu mudan yahay ayuu ka riixay oo ka tikhaantikiyaa xaqiisuu qaataa xoolihiisuu ku xadgudbaa midkaasaa waxaa laga wadaa yaducu lyatiim leanna waxa weye rabbi subxaana wa tacaala agoonta qur-aanka aada buu ugu soo celceliyay xaqa ay leeyihiin iyo waajibka ay mudan yihiin samafalka ay leeyihiin in xoolahooda iyo xuquuqdooda aan lagu dhiiranin sababta aada loo adkaynana waxa weeye agoontu xoolahooda wax difaaca ma leh dadkaa kale xoolahooda iyagaa difaacanay laakiin ilmuhu mar hadday yaryar yihiin aabbahoodna dhinto xoolahooda nin walbaa hunguriyeeya marka yaducu lyatiima ruux haddaad aroorto agoonta iyo yacni dhibahayo oo af ama adin ka dhibaya ama xoolahoodiiba ku xadgudbaya ninkaasi waa nin aan aakhare iyo xisaabteeda ku talagashanayn nin aakharo iyo abaalgud aakharo rumaysan agoon iyo xoolaheed isuguma dhawaado xaq agoonna kama ag dhawaado macana marka haddaad aragto waa astaan lagu garto ruuxaasi inuusan abaalgud aakharo rumaysnayn oo uu beeniyey waxaa kaloo isagana astaanta labaada walaa yaxudu calaa tacaami lmiskiin miskiinka masaakiinta laga wadaa quudkeedana kuma tirtirsiiyo dadka lama dhihin isagu ma siiyo xataa hadduu siiyo oo masaakiinta wax taro laakiin usan afka ka hadlinoo war masaakiinta waxaa la taro uusan dadka dhihin oo uusan ku boorinin oo ku tirtirsiin ma nabadgelaya waxaa la rabaa inaad wax tarto adiga aada jeebkaagana wax ka tarto marka xigtana inaad dadka ula hadasho oo tidhaahdo war dadkan dallayda iyo masaakiintan iyo dadkan baahan waxtara walaa yaxudu calaa tacaami lmiskiin miskiinka quudkiisa iyo quudintiisa mar hadduusan ruuxu ka shaqaynaynin oo ku tirsiris bulshada inteeda kale uusan ku boorinaynin ayadana astaan waxay u tahay inuusan ruuxaas uu beeniyey abaalgudka aakhare inuu beeniyey astaan intaa markii lainoo sheegay baa rabbi subxaana wa tacala wuxuu yidhi fawaylun lilmusalliin dadka qaarkood oo salaada tukada ayaa laga hadlay laakiin salaada ay tukanayaan ay tahay salaadaan saxsanayn rabbi subxana wa tacala wuxuu ku sheegay qoladaas inay yihiin dad halaagsamay oo allah agtiisa cadaab iyo ciqaab kule waa kuwa tukada ma aha kuwa salaada iskeedba uga tagon iyagu foodba dhiginba kuwaasi warkooda ma hayna iyaga laakiin waxaa laga hadlayaa lilmusalliina kuwa tukada wey ha tukadeene waxaa la yidhi aladiina hum can salaatihim saahuuna salaada ay tukanayaan xaggeeda way moog yihiin way moog yihiin waxaa laga wadaa way halmaamaan waxaa laga wadaa salaadii sidii loogu talagalay uma tukadaan wax magac salaadeed le waa la yimaadaan oo waa foorarsadaanoo wuxuun waa sameeyaan laakiin salaadii sharcigu sheegay ma tukadaan waxun bay halleeyaan waxbaa ka hadlaysan salaadooda waxaa dhici karta wax inay ka hadlaysan tahay ikhlaaskii oo ilaahay dartii ayna ula jeedin oo dana kale ay wataan oo aayadda ka dambaysaa sheegto aladiina hum yuraa'uun ikhlaaskii baa ka maqan salaada yacni waxay u tukanayaan magacdoon waxay u tukanayaan ha laydin sheego waxay u tukanayaan ha laydin arko qasadkoodu maba ahaba ilaahay agtiisa aad wax kaga hesheen dana kale u tukanayaan sidaa hadday salaadu tahay waa salaad saaxiibkeed moog yahayoo salaad sharciga ma ah saaxiibkeeduna halaag iyo cadaab buu leeyahy saas way macanaa waxaa ka mid a maalan oo soo gelaya salaada oo waktigeeda laga dibdhigo salaaddu wakti bay leedahay waktigii ilaahay ugu talagalay haddaad ka dibdhigto intaad ka saarto wakti kalean tukanayaa aad tidhaahdo shareecaduna aynan cudurdaar ku siinin waxaad soo gelaysaa fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun salaaddii waa tukanayaan laakiin waktigeedii ma tukanayo mar haddaadan waktigeedii tukanaynin macnaheedu waxa wey salaadiisi salaad salaadiisii nin moog baa tahay saas maana waxaa soo gelaya yani waxa weeye aabayeel daro salaada inuusan ruuxu wax aabayeelaba u yeelanin ma baranayo ma saxanayo yani waxa wey dadkaa unbuu iskaga daynaya iska raacaya yani salaada markuu ku jiro waa iska farac ciyaarahaya jirkiisaasuu iskaga mashquulsan yahay oo mar uu marada hagaajista iyo mar buu jirka xoqxoqda iyo nin salaad ku jira ma moodida aladiina hum can salaatihim saahuun liana hay-adda salaada loo tukado waa khushuuc inuu ruuxu jirkiisu macnaha waxa weye uu hogto oo khushuuca la doonayo marka khushuucdii male waktigeedii baa laga saarayaa niyadii iyo qasadkii ma saxsana intaasoo dhan waxay soo gelayaan aladiina hum can salaatihim saahuun bay soo gelayaan lagama wado marka dadka salaada ka taga kuwa iyagu salaada iskeedba aan tukanin kuwaas iyagu taariku salaad baa la yidhaahdaayo kuwaasi gaalo kuwaas islaam iyaga lagu tirin maayo kuwaas warkooda meel buu yaallaa laakiin kuwan laga hadlayo waa kuwo salaada tukada laakiin salaadii halleeya waana kuwuu nabigu ku sheegay sal lay slam xadiidka saxiixa sida ka sugan salaada inaan laga aqbalin oo nabigu uu ku sheegay sal lay slam nin lixdan sano tukanaya oon hal salaada ilahay ka aqbalin subxana watacala limaada leanno lixdankaa sano kaana yutimu rukuuc walaa yutimu sujuud wayutimu sujuud walaa yutimu rukuuc marna sujuuduu dhamaystirahayo rukuucda wax ka dhimanaya mar rukuucdu saxayo sujuudda wax ka dhimanay marba salaadiisa waxbaa ka dhimanay kuwa noocaasoo kale wey marka ayib taas markii lagu sheego la yidhi salaadooday halleeyaan oo niman salaadooda dan ka gala ma aha baa waxaa lagu xijiyey wayamnacuuna almaacuun maacuuntana way diidaan maacuuntaa sida imaamu bukhaari caleyh raxmatullahi uu ku fasirayo almaacuunu huwa almacruufu kullu huwa wax kasta oo samafal ah maacuun baa la yidhahdaa cikrima wuxuu leeyahay maacuunta waxaa samafalkaas waxaa ugu wax ugu koreeya ugu sarreeya sekada waajibka waxaana ugu hooseeya alaabta yaryarka ah ee macnaha la kala adeegsada ee laysku caawiyo saas way maanaa sikaasaa u fiican in la yidhaahdo wayamnacuuna almaacuuna waxaa loola jeedaa wax kasta oo waxtar ah oo ilaahay khalqigiisa aad wax ku tarayso sekada waajibkae xoolaha ka go-daa ugu sarraysa alaabta yaryarkee la kala adeegto ee loo baahan yahay ee qoysasku isa siiyaan yaa ugu hooseysa oo soo gelaysa saas daraaddeed baa culimada salafka qaarkood iyo mufasiriintu waxay ku fasirayaan yacni waxyaalaha yaryarkee inta badan dadku u wada baahan yihin oo nina uusan ka maarmin sida maalan biyaha iyo dabka iyo yani waxa way qaadada iyo digsiga iyo faaska iyo yani waxa waxyaalaha yararka ee guriga inta badan la kala qaadqaatay ee darisku u u baahan yahay oo mid qani oo taajira iyo mid faqiir iyo guriga mar walba looga baahan yahay ee la kala ergistay la kala qaato taasay culimmada qaar mufasiriinta qaarkood ku fasirayaan maacuunta wayamnacuuna almaacuuna way diidaanoo dadkaa dariskooda kuma caawiyaan waxyaalaha yaryarkay u baahan yihiin taasi waa soo gelaysaa waxaase soo gelaya wax kastoo ixsaan iyo samafalla wax kastoo samafalla ama mid ilaahay kugu waajibiye ha noqdo ama mid macnaha waxa way mustaxab oo samafal oo wanaagsan oo ha noqdo wax alla wixii khalqiga ilaahay wax tarkiisa ah ee khalqigaa lagu caawinayana way diidaan oo way reebaan oo ma bixiyaan u fiirsa marka maxaa halkaa ka soo baxay natiijada ka soo baxday waxa weeye ilaahay xidhiirkiisana kuma ay fiicna khalqiga xidhiirkiisana kuma ay fiicna natiijadu waa taa soo maarta khalqiga xidhiirkiisa kuma fiicno agoonkiina way tikhaantikhiyaanoo xaqiisay ka qaataan oo ka riixdaan miskiinkii halla caawiy iyo bulshada inteedii dallaydahay rafaadsanaydna ma dhahan xidhiirka ilaahay la lahaayeenoo salaadii ana ma hagaajiyaanoo xidhiirka ilaahay waa ku xun yihiin wax tarkii khalqiga ilaahay wax la tari lahaana kuma fiicno wayamnacuuna almaacuuna dadka aan aakharo iyo abaalgudkeeda ku tala gashane waa kuwaas saas wey maanaa ara'ayta bal waran ama ara'ayta ma aragtay alladii midka yukadibu beeninaya bidiini abaalgudka aakharo beeninaya marka abaalgudka aakharo midka beeninaya midkaa isaga ama aragtay ama ka warran midkaas ma taqaana fadalika kaas alladii midka weeye yaducu tikhaantikiyo oo riixa alyatiima agoonka xoog u riixa oo afka ka riixa afka riixidda afka waxa weya macnaha af xumaynta wey ama azmiga ka riixo gacmaha iyo lugaha ku riixo riixidid yani xog a riixo xaqiisa ka qaato oo walaa yaxudu aan tirtirsiyin annaasa dadka way macana dadka kuma tirtirsiyo kuma booriyo calaa tacaami lmiskiini miskiinka quudkiisa yani miskiinka bulshada qaybteeda baahan way macana quudkiisa iyo in wax la tara kuma booriyo fawaylun halaag lilmusalliina kuwa tukada ayuu usugnaaday alladiina kuwaasoo hum iyagu can salaatihim salaadooda xaggeeda saahuuna moog salaadooda ay tukanayaan xaggeeda way moog yihiinoo khushuucdeedii bay moog yihiin waktigeedii bay moog yihiin yani waxa wey ikhlaaskeedii way moog yihiin arkaantii iyo waajibaadkeedii bay moog yihiin way hadlaynayaanoo salaaddii sadeeda uma tukanayaan alladiina kuwaasoo hum iyagu yuraa'uuna istustusa dadkay istustusayaan marba haddii cibaadada istustus uu kaa galo cibaadadaasi waa kaa dhimatay ilaahay agtiisa inay inay cadaab kuu kordhisa mooye agta ilaahay agtiisa wax ajirood ka helaysa maa jirto saas way maana ama cilmi labar la barto ama la barayo ha noqdo ama ha noqdo sadaqa la bixinayo ama salaad la tukanayo ama jihaad iyo dacwo ha noqdo wuxuu marba hadduu qasadka ka hallaabo ilaahay inuu kaa fogeeyo mooyaane kuu dhawayn maayo alladiina hum yuraa'uuna istustusaya waana dhaqanka munaafiqiinta lagu yaqaano dhaqanka munaafiqiinta wuxuu yahay markay cibaadaysanayaan qalbigooda waxaa ku jira khalqigaasay fiirinayaan wax kaga rabaan ilahay wax kagama doonaya subxana wa tacala oo wayamnacuuna diido oo reeba khalqiga ayay u diidaan oo u ka reebaan almaacuuna waxyaalaha laysugu samafalo yani waxa weye shayaasa waxyaalaha laysku kaalmeeyo laysugu samafalo sida zakada iyo sadaqaadka iyo alaabta yar yartae ergisada lagu kala qaata ee derisku kala qaata iyo waxyaalahaana way diidaanoo way manciyaan oo khalqiga ilaahi subxaana wa tacala wax kuma taraan oo ma kaalmeeyaan bismi llahi raxmaan raim suurat lkawtar ayaduna waa suura makiya wey waxay soo degtay intuu nabigu sal lla alay slam uu maka joogay bay soo degtay macnaha ayib ayaduna waxay ka hadlaysaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyhi ilaahay subxaana wa tacaala shay uu siiyey oo aada u weyn qaali ah iyo shaygaa ilaahay siiyey waxa kaga aadan nebiga oo shukri ah iyo qolyo nebiga sal alay wasalam ka soo horjeeday oo gaalo ahaa oo yani colaad cadaawad iyo colaad u hayay kuwa iyaga oo iyagana loo jawaabay rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala innaa anagu actaynaaka waanu ku siinay nebi maxamedow alkawtara webiga kawtar la yidhahdaanu ku siinay ee fasalli tuko lirabbika rabbigaa dartii u tuko oo wanxar gawrac oo dhuundhow lirabbika rabbigaa dartii u dhullow inna shaani'aka kan kuu caroonaya huwa isaga ayaa alabtaru ku daba go-an ah kaa kuu caroonhaya cadaawadda ku haya isagaa daba go-an macnaheedu waxa weeye waxaanu ku siinay nebi maxamedow cawthar baan ku siinay cawtharka muxuu yihi cawtharka culimmada tafsiirka laba tafsiir bay leeyihin cabdullahi bn cabbaas waxaa ka sugan cawtharka wuxuu ku fasiray alkhayru lkaiir waxaan ku siinay khayr fara badan oo aan la koobi karin sidaasuu ku fasiray caaisha iyo culimmo la socotona waxay ku fasireen alkawthar waa webi khaas ah oo ilaahay nebi maxamed uu siiyey ummaddiisuna ay ka cabbi doonto tafsiirka caaisha ayaana xoog badanoo cawtharka nabigaa fasiray salawatu rabbi waslamu aleyh rasuulkaa fasiray wuxuuna ku yimid axaadiis dhowra oo uu ka mid yahay xadiidka anas ibnu malik ee saxiixu muslimka ku soo arooray wuxuu leeyahay anas bayna rasuulu llahi sal lay slam bayna adhurina fi lmasjid mar uu nabigu nala joogo dhexdanada uu joogo masaajidka dhexdiisa id aqsa iqfaah yani waxa weeyaan uma rafaca ra'sahu mutabasiman sidii wax hurdo oo kale ayuu nebigu galay sal lay waslam isagoona dhex fadhiya markaasuu madaxa kor usoo qaaday isagoo oo muusoonaya oo qoslaya markaasaa waxaan ku nidhi ma adxakaka ya rasuula allah maxaa kaa qosliyey adiga adoo qoslaya soo kacay maxaad u qosashay markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam laqad unzilat calaya aanifan suuratun hadda mar dhow waxaa laygu soo dejiyey buu nabi uri sal lay slm suurad baa laygu soo dejiyey markaasuu wuxuu akhriyey bismi illaahi araxmaani araxiim ina acطaynaka alkawtara fasalli lirabbika ilaa suuradda uu dhameeyey markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay waslam atadruuna ma lkawthar cawtharku wuxuu yahay ma garanaysaan cawtharkan ilaahay uu leeyahay waan ku siinay nebi maxamedow macnihiisa ma garanaysaan saxaabadiibu weydiiyey markaasaa waxaa nidhi bu ihi anas allahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa yaqaana ma garanayna anagu markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam ina fainahu nahrun wacadaniihi rabbii caza wajalla calayhi khayrun kaiir wa huwa xawdun taridu calayhi ummati yowma alqiyama buu nabi uri sal lay slm cawtharku waa webigu rasuulku yuri sal lay slam webigaasoo rabbigay ii yaboohay webigaasoo korkiisa uu yahay khayr aad u fara badan waana darka ay ummadaydu ku aroori doonto weeye maalinta qiyaamada aaniyatuhu cadadu nujuumi fi samaa weelasha darkaas ama webigaa weelashiisu samada xidigahooda ayay la egyihiin oo la tira yihiin fa yukhtalaju alcabdu minhum sida loogu aroorahayo webigaa iyo darkaa looga cabayo ummadda nin ka mid oo dhex socda qaar dhex socda ayaa la qabanayaa markaasaa laga celinayaa darkii markaasaa waxaan leeyahay buui rabbi inahu min ummatii rabbiyow kanaada celisay ummadaydiibuu ka mid yahay markaasaa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala inaka laa tadri ma axdatha bacdak waxba kama ogid wixii uu gadaashaada ka keenayo dib buu balaaye iyo riddo iyo kala yimid xumaan marka ummadaada kama tirsanaa la odhanaya markaasaa dhinac loo leexsanaya waa laga duwaya macnaha xawd iyo darkii baa laga celinaya darkaasi markaa nebigu sal lay waslam uu aayadda ku fasiray maadaama tafsiirkii nebiga aan hayno ma tafsiir kalaan u baahanna leanna qur-aanka waxaa lagu fasiraa qur-aanku isagaa isfasira nebigaa fasira salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo ilaahay baa ku sheegay inuu qur-aanka caddeeyo rasuulku sal lay slam hadduu isagu caddeeyo cawtharka uu yidhi waa webi ilaahay isiiyo ummadaydu ay ka cabi doonto tafsiir kale oo dhan warkiisa waa iska laabayna marka nabiga tafsiirkiisa salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayaan qabsanayna cawtharku marka waa webiga webigaa waxaa soo arooray dhinacyihiisa labada dhinac labadiisa dhinac iyo labadiisa gebi waa teendhooyin luul ah caradiisuna waa miski biyihiisu caanaha waa ka cadyihiin malabkana waa ka macaayihin waa yani waxa wey wabi cajiib xawdka xawdka iyo cawtharku ma isku midba mise way kala duwan yihiin waa masale culimadu ka murmayaan ciddii ka cabtana markaasaa oon oon ugu dambaynaysa dib dambe uu oomi maayo cawtharkaas marka nebi maxamed baa la siiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay baa siiyey ummadiisaana loogu talagalay oo maalinta qiyaamada inay ka cabaan oo ilan qiyaamada waxaa la imaanaya iyadoo aada loo oomay waxaa loogu talagalay marka inay ummadiisu ka cabto oo ku oombaxdo taasaa rabbi subxaana wa tacaala uu siiyey cawtharka maadaama lagu siiyey khayrkaas qiimaha badan iyo webigaa haddii lagu siiyey maxaa laga raba marka fasalli lirabbika wanxur haddii ilaahay kuu nimceeyo soo nicmadii inaad ka shukrido ma ah shukriga muxuu noqonayaa marka inaad cibaadaysato wey fasalli lirabbika wanxar laba cibaado oo muhima la yidhi marka ku dadaal cibaadada koobaadi waa tukasha salaad cibaadaadka badaniga waa cibaadada u weyn rabbigaa keligii u tukaa la yidhi sida gaaladan ilaahay cid aan hay u tukanaysa oo kale ha yeelin adigu rabbigaa keligii u tuka wanxar xoolaha aad qabaysee gawracaysana rabbigaa keligii dartiisa u qal iyaduna waxa weeyaan waa waa waa gawrac hadiga xoolaha xajka iyo xoolaha masalan waxa way maaratay yani cumr markii cumrada xoolaha la kaxeeyey iyo adaaxida iyo xoolaha caadatan yani waxa way cibaadada loo gawracayo cibaado loo gawracayo magac ilahay ku gawrac ilaahayna ula qasad dan kaleetana ha u gawracin sanamna ha ku gawracin yani waxa weeyaan qabrigna ha ku dul gawracin cid kalena ha ula qasdin wanxar lirabbika way maana lirabbikana horaa u qadaranoo rabbigaa dartii keliya u gawrac saas daraaddeed baa nabigu wuxu uhi sal lay waslam lacnada ilaahay ha ku dhacdo ciddii alle cidaan ahayn wax u gawracda waa xadiiska nabigeena salawatu rabbi wasl lanna waxa weeyaan gawracu waa min acdam alcibaadaat cibaadaadka ilaahay loogu dhawaade janno iyo rido lagu raadiyo cibaadaadka ugu waaweyn buu gawracu ka mid yahay cibaado ilaahay leeyahay haddii cid kale la siiyana waa shirki iyo gaalnimo wey saas daraaddeed qabri kii wax u qala ama weli u qala ama wadaad u qala ama jin u qala xaq ilaahay lahaabuu cid kala siiya wabitaali shirki buu ku dhacay laanna cibaadada naxriga iyo gawracu cibaado alle keligii u leeyahay magaciisaana lagu gawracaa isagaana loola qastaa qalbigana isagaa loogala qastaa afkana magaciisa lagaga dhawaaqa qalbigana wax kale lama gashado carabkana wax kale lagaga dhawaaqo markaad qalayso macnaha saas weya wanxar baa layidhi waxay la mid tahay aayadaynu soo marnay fi suurati alancaam qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah salaadayda iyo gawracayda iyo noloshayda iyo geeridaydaba ilahay baa iskale cidina lama wadaagto cid meeshaas soo geli kartoo la wadaagto ma jirto gawracu marka taa wey wanxar markaasaa waxaa la yidhi ina shaani'aka huwa alabtar ina shaani'aka kan ku caraysan waa kan ee kaa xun ee ku neceb ee cadowga ku ah midkaasa abtar ah abtarka waxa weeyaan waa mid daba go-an wey waa mid daba go-an oo yani waxa weye khayr ka hadhay iyo magac ka hadhay aan lahayn isaga wey waxay kusoo tagtay baa laleeyahay odayaashii reer quraysheed sida ninkii lili jiray alcaas ibnu waa'il iyo abulahab iyo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaad ogsoon tihiinba yani wuxuu lahaa yani wiilashiisii iyagoo yaryar bay wada dhinteen gabdhaha u waaweynaaday nebiga sal lay slam yani waxa weye khadiij oo kaleeto laba wiil iyo afar gabdhood bay u dhashay labadii wiilba yaraan bay ku dhintay ibraahim oo maariya dhashayna isaguna yaraan buu ku dhintay afartii gabdhood baa waaweynaaday oo faatimo iyo zaynab iyo umu kulthuum iyiyo ruqaya ah maadaama wiilashii ay ka dhinteen odayaashii markaa qoraysheed waxay yidhaahdeen marba hadduusan wiil lahayn waa daba go-an yahay warkiisu yani dhimashadiisuba ku dhammaan doonaa waxba ka hai doon ka hari maaye leanna waxa wey waxay rumaysnaa abtarka waxay u yaqaaneen ninka dhinta isagoon wax wiila ka tegin sababtu waxa wey abtirkiisiina waa go-aya cidi ku abtirsan mayso yani waxa wey wax rag oo ka farcamay ma uu jiro abtar bay u yaqaaneen markaasa waxay yidhahdeen kolley waa daba go-an yahay isagaaba warkiisu iska dhammaan doonaa dhimashadiisu aan iska sugno rabbi subxana wa taala marka wuxuu ku yidhi ina shaani'aka kan kuu caraysane odayaashaas iyo wixii la mida huwa alabtaru isagaa midka dabada go-an oo maxay ka daba go-ayn xisaabtanku ma aha wiilal baa ii hadhay iyo yani waxa weeye dad baa iga dambeeya iyo farca baan leeyahay iyo warku ma aha ee abtar waxaa la yidhahdaa nin mar hadduu dhintaba adduunka wax magaca iyo wax qiimo u yaalla uusan jirin abulahab markuu dhintay adduunka inta ka war haysaay waxa uu loo hayaa ceeb iyo dhaleecayn iyo in wax laga sheego caas ibnu waailna sidoo kaleeto odayaashii gaalnimada ku dhintay sidaasay wada noqdeen baynamaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wax wiilal ama uma korinoo uma weynaaninoo uma guursaninoo uma dhalin haddana maca dalika inta adduunyadu ay jirto magaciisaa la hayaa sooma waa kan soo marnay warafacnaa laka dikraka ilaahay baa magaciisa kor u qaaday oo intaasoo ummadoo atbaaca buu leeyahay oo ummadana oo dhan buu aabbaheed yahay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh muxuu marka waxa weeyaan ma isagaa abtara mise iyagaa abtara iyagaa abtaroo daba go-ay oo dhammaaday oo waxba ka hadhay magac xunna waa u yaallaa wax ka hadhayna ma uu jiro nebi maxamed se abtar maha macna innaa anagu innaa anaga acaynaaka ku siinay nebi maxamedow alkawtara webiga kawtar la yidhahda annagaa ku siinay fasalli tuko lirabbika sidaas daraaddeed fasalli tuko lirabbika rabbigaa dartii u tuko wanxar gawrac wanxar dhuundhow naxriga inta badan geelaa loo isticmaala looda iyo adhiga iyo dabxi baa loo isticmaala lakin labadu waa gawraca leanna isku qaab looma gawraco geela si ka gedisan ayaa loo gawracaayo yani waxa way dhuuntaa lagu dhuftaa marka wanxartu iyada waxaa loo isticmaalaa gawraca geela wanxar dhuundhow oo dhuunta ku dhufo xoolaha aad gawracayso way lirabbika rabbigaa dartii u gawrac cid kaleeto meeshaa soo gelino ina shaani'aka midkan kuu caraysan ee kaa xun ee cadowga ku ah huwa isaga ayaa alabtaru ku daba go-an ah isagaa daba go-anoo waxba uusan khayr ka hadhin magac iyo sharaf uusan u oolin wax taageero oo raacsan uusan adduunka u joogin midka daba go-anee waxba u oolin isaga weyaan bu rabbi subxana wa tacala adiga ma ah saas way macana bismi illahi araxmaan araxiim suurat lkaafiruun iyaduna waa suura makiyo suuraddan suurat likhlaasna waa la yidhahdaa bismi illahi araxmaan araxiimi qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow yaa ayuha alkaafiruuna kaafiriintiyey gaaladiiyey laa acbudu caabudi maayo hadda iyo wakti soo socdatoona maa shayga tacbuduuna aada caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa hadda iyo mustaqbal caabudi doona ma tihiin maa acbudu waxaan caabudaya allah aan caabudaya walaa ana aniguna caabidun mid caabudi jiray horaan ma ahayn maa shayga cabadtum aada caabudeen horaanna uma caabudi jirin waxaan aad caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa horaan caabudi jiray ma tihidin maa acbudu allah hadda aan caabuday lakum waxaa idiin sugnaaday diinukum diintiina waliya anna waxaa ii sugnaaday diini diintayda ii sugnaatay anna tayda aan idinkana siinna way macnaha suuraddani waxaa la yidhahdaa waa suurat likhlaas baa la dhahaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh munaasabaad fara badan buu ahrin jiray munaasabaad fara badan bay soo aroortay labada ragcadood ee dawaafka midda hore wuu ku ahrin jiray fajirka labadiisa ragcadood ee ka horeeya labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya midda hore wuu ku ahrin jiray witirka saddexda ragcadood ee witirka ah yani waxa weeyaan midda dhexda ah ayuu nabigu akrin jiray sal alay waslam ayib markuu la seexanayo in la akriyo ayaa soo aroortay oo imaam axmed wuxuu soo saaray xadiid xaarisat ibnu jabal saxaabi la yhahda laga warinayo nebigu wuxuu sal alay wasalam uu macnaha saxaabiga uu kula taliyey markuu seexanayo inuu akhristo qul yaa ayuha alkaafiruun maxaa yeelay nebigu wuxuu yihi fa inaha bara'atu min ashirki bu nabir sal lay slam bara'atun waa beri noqosho shirki laga beri noqonayo yani waxa way maadaama aada seexanayso hurdadaana xaalkaaga wuxuu noqon doono ilaahay garanayo waxa la doonaya inaad tawxiid ku seexato inaad tawxiid ku seexato iyo gaalnimo nacayb suuraddu marka waxay ku tusaysaa in uu ruuxa muslimkii ka beri noqdo oo uu naco kufriga iyo gaalada iyo gaalnimada gaalada iyo gaalnimada nacidooda iyo cibaadada iyo iimaanka doorashadooda iyo jacaylkooda saas way macanaa waxaa sugan nabigu sal lla alay waslam inuu yidhi inaha tacdilu rubca alqur'aan qur-aanka afar meelood markii loo dhigo meel ka mid ay u dhigantaa buu nabigu sal lay slam suuratu qul alkaafiruun marka waxay ka mid tahay suurada suuradaha sida khaaska ah uu ugu soo arooray fadligu ugu soo arooray bay ka mid tahay suuradani ayib waxay marka ku timid nebiga sidaad ogsoon tihiinba in badan markii ilaahay subxaana wa tacala uu soo saaray oo tawxiidka loo soo dhiibiyey gaaladii carabta oo mabda adag oo abka soo gaad ah oy aada ugu adag yihiin haysta oo in ilaahay qeybkii la caabudo asnaam iyo dhagaxyaan iyo ay wax caabudaan uu yimid markuu u keenay oo yidhi war waxaan iska daadiyo ilaahay keliga caabuda waa ku diideenoo mabda-oodii gaalnimaday ku adkaysteen waxoogaa nebigu dacwadii buu waday dad baa raacay markay arkeen in dacwadiisii adkaatay oo dad raaceen oo yani waxa weye arrintiisa aan la fududaysan karin baa waxay usoo bandhigeen warniyaw intii aynu isku taagnaan lahayn annaguna aanu ku ictiraafno adiguna ilaahyadanada ictiraaf ilaahyadanada wuxuunka ogolow aan isku soo dhowaano meel dhex aan isugu nimaadno sanadna ilaahyadanada nala caabud sanadna aanu ilaahaga kula caabud wuxuun bal aan isu keenno oo khilaafkan iyo yani siraacan iyo looltankan aad u adaga inaga dhexeeya aynu xal dhexdhexaada ka gaadhno wixii aynu isku darsanno marna kanaan isla caabudno isla ictiraafno marna aynu kan isla caabudno isla ictiraafno wax soconaya taas markaasay aayadana soo degtay suuradana soo degtay laleeyahay waxaad tidhahdaa nebi maxamedow anna xaq baan wataa idinkuna baatil baad wadataane meel dhexdhexaada isuguma imaan karno oo xaq iyo baatilba meel dhexaada isugu imaan karaan maya haddaad aragto nin wixiisa ka tanaasuli karo mabdi'iisa ka tanaasuli karo laba reerdhexaad la geysan karo markii horuusan waxbaba haysanin soo waxuu isagu wax ka badbedelan karo jeefkiisa ku jiro oo siduu doona uu ka yeeli karu watay markii hore laakiin ruuxa xaqa watee xaqii dhabtaa wata kama tanaasuli karo ama xaqa soo raac ama baatil baad ku sugan tahay waxaaga qashankaa wadaan warkiis waa intaa saas maana marka qul yaa ayuha alkaafiruuna warka loogu yeedha ufirsa marka horeba marka horeba looma gabanin ee waxaa lagu yidhi kaafiriintiyey gaalooy u fiirso warka meesha laga bilaabo fiirso lama odhan yaa ayuha annaasu dadow war ragganow lama dhi wax kale looguma yeeri mabda-oodii baa lagu dhex odhaya war gaalood horta gaalaad tihiin wey maana gaalaad tihiin aniguna mu'min baan hoy iimaan baan wataa kaafiriintiyey laa acbudu ma caabudayo maa tacbuduna waxaad caabudaysaan war waxaad wadataan iyo asnaamtan iyo waxaan geedahan iyo makhluuqan aad caabudaysaan idinla caabudi maayo idinkuna allaha xaqeen caabudaya ila caabudi maysaan oo laydinku kari waayo horaanna wixiinan uma caabudi jir idinkuna horaan allahanaan caabudayo umaydan caabudi jir taariikhda haddii kor loo raaco oo maali waayihii tageen la fiiriyana aniguna ilaahay keligii baan caabudayaa horayna shirkigiina uguma jirin haddana kuma jiro mustaqbalna ku jiri maayo idinkuna sidoo kale horayna ilaahay cid aan ahayn baad caabudi jirteen haddana alla cid aan ahayn baad caabudaysaan mustaqbalanna alla cid aan ahayn baad caabudi doontaan waxaa unbaad ku jiri doontaano waxba isku darsan mayna wy maana saas wy maana ayib marka soo celcelintan laa acbudu maa tacbuduuna walaa antum caabiduuna maa acbudu mid walba laba goor baa la soo celiy laa acbudu maa tacbuduuna walaa ana caabidu maa cabadtum labadaasi waa isleeyihi walaa antum caabiduuna maa acbudu iyo walaa antum caabiduuna maa acbuduna waa isleeyihi saas way maana marka yani waxa weeyaan labana waxay ka hadlayaan nebigaa iska hadlaya labana iyagu ka hadlaya laa acbudu maa tacbuduunada hore nebigu isagaa iska hadlayo wuxuu leeyahay ma caabudayo asnaamtaad caabudaysaan idinla caabudi maayo walaa ana caabidu maa cabadtumna isla macnihii oo kale wey anigu ma ihi mid caabudaya waxaad caabudaysaan labadaas walaa antum caabiduuna maa acbudu iyo walaa antum caabiduuna maa caabudaysaan idinku allaha aan caabudayo ma caabudaysaan allaha aan caabudayo soo celcelintaasaa markaa culimada tafasiirtu qaarba ay si yidhahdaan laba tafsiir baa u fiican labada tafsiir waxa weye in la yidhahdo labada isku macnaha aba labada hadda waxaanu sheegnay yani waxa weeyaan aayadda labaad iyo aayadda afraadi waa isku macno soo ma aayadda saddexaad iyo aayadda shanaadna waa isku macno soo ma ayib culimada qaarkood marka waxay leeyihiin way unu is-adkaynayaanoo aayadba aayadda ay ku macno tahay bay xoojinaysaa un waa macno la adkeeyey un waxaa ka fiican sidaa in la yidhahdo ma ahee mid walba macno madax bannaan bay wadataa see bay u wadataa laa acbudu maa tacbuduuna waxaad ka dhigaysaa waxay diidan tahay hadda oon joogo iyo waktiga soo socda toona ma caabudaya haddaan nebi maxamed ahay waxaad caabudaysaan maxay ku saabsan tahay marka waktiga hadda la joogo iyo iyo waktiga soo socda walaa ana caabidu maa cabadtumna maxay noqonaysaa waktigii tegey walaa ana anugu caabidun mid caabudi jiray maba ihi weligayba maa cabadtum waxaanaad caabudaysaan maxaa kuu soo baxaya marka waktigii hore waktiga hadda la joogo iyo waktiga soo socda toona soo ma ayib ayaga marka labada aayadood ee ka hadlaya aayadda saddexaad iyo aayadda shanaad la fiiriyana sidaasoo kale weeyaanoo wakti hore ka la joogay ka soo socday ka hadlaysa oo waxa weeyaan walaa antum idinku caabiduuna kuwa caabudi jiray ma tihidin maya caabiduuna kuwa hadda caabudaya mustaqbalanna caabudi doona ma tihidin maa acbudu waxaan caabudayo ta labaadoo walaa antum caabiduuna maa acbuduna waxaa lagu fasirayaa waktigii tegey waktigii tegeyna maydaan caabudi jirin allaha aan caabudayo waktiga hadda la joogana ma caabudaysaan waktiga soo socdana rajo laydinkama qabo inaad caabudaan ayadaha marka waxaa lagu kala fasirayaa wakti tegey wakti joogay iyo wakti soo socda sidaasi waa tafsiir culimada qaarkood ay marayaan waana tafsiir aada u qiimo badanoo ay yani waxa weye in badanoo muxaqiqiinta ay rajaxayaan wey macnaha waxaana natiijadiisu soo baxaysaa horaanna isku mabda maynaan ahayn haddanna isku mabda ma nihin waktiga la joogo wakti soo socdana rajo lagama qabo inaan aniguna kiina qaato idinkana rajo lagama qabo inaad kayga qaadataan murtidu intaasay kusoo baxaysa saas daraaddeed ba waxaa lagu gebagabeeyey lakum diinukum waliya diin idinkuna diintiinaad leedihiin anna diintaydaan leeyahay wax isku darsan mayno soo warcad ma saas mana ayib waxaa kaloo la dhihi karaa oo iyadana macno qiimo badan ah oo ibnu kathiir uu maraya in la yidhaahdo yani laa acbudu caabudi maayo haddaan nebi maxamed ahay maa asnaamta tacbuduuna aada caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin maa allaha acbudu aan caabudayo taalkaadhi walaa ana aniguna caabidun mid caabudaya ma ihi maa cabadtum ay cibaadatakum cibaadadiinna oo maada masdariya ka dhig markaas walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin maa acbudu ay cibaadatii cibaadadayda marka labada aayadood maa tacbuduuna iyo maa acbududa hore labada aayadda labaad iyo aayadda saddexaad ku jiraa waxaad u daynaysaa maada sideeda mawsuulo ama nakiraad ka dhigay sideedaad u daynaysaa maada ku jirta aayadda afraad iyo aayadda shanaadna masderiyaad ka dhigiyo macnaha kuusoo baxaya wuxuu noqonayaa labada aayadoodoo hore waxay leeyihiin idinku asnaamtaad caabudaan anigu idinla caabudi maayo idinkuna allaha xaqa een anigu caabudo caabudi maysaan taasoo halkaa ma labada dambe waxay noqonaysaa anigu cibaadadan iyo dariiqadan aada asnaamtiina ku caabudaysaan rabbigay ku caabudi maayo idinkuna dariiqadan aada asnaamtiina ku caabudaysaan ee cibaadadan aada ugu dhowaanaysaan asnaamtiina cibaadadaas iyada aan rabbi ku caabudi maysaan oo labada aayadoodee dambena cibaadadii lafteedii iyo dariiqadii loo marayay ka la caabudayay ka hadlayaan labada aayadoodee horena waxay ka hadlayaan kii la caabuday bay ka hadlayaan marka isku haayana ma nihin oo idinkuna asnaamtaad caabudaan anna alla keligii baan caabudaa dariiqada aynu maraynana waa ku kala gedisanahayoo aniguna dariiqatu likhlaas baan ilaahay u mara idinkuna dariiqatu shirki baad asnaamta u martaan sooma marka jidkii aan haynayna waa ku kala tagnay ciddaynu caabudaynay iyo haayadiina waa ku kala tagnay meel la isuguma nimaadno lakum diinukum waliya diin iyaduna waa tafsiir qiimo badan oo macnaha waxa weeye in laga dhigo maa cabadtumta cibaadadiina laga dhigo maa acbududa dambana cibaadadayda laga dhigo oo maada masdariya laga dhigo intuba way suroobi karaysaa macana labadaa tafsiirba waa laba tafsiir oo fiican tafsiirka hore oo ta'kiid in laga dhigana waa laga fiican yahay macana ayib maxaa yeeley aayadda mar kasta oo macno madax banaan loo samayn karo way ka fiican tahay in la yidhaahdo tii hore macnaheeda ay xoojinaysaa macana qul waxaad tidhahdaa yaa ayuha alkaafiruuna kaafiriintiyey laa acbudu caabudi maayo labadii tafsiir baan kala marayna kii horaan hadda marayna laa acbudu caabudi maayo haddoo la joogo iyo mustaqbalka soo socda toona caabudi maayo maa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo asnaamta walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin hadda iyo mustaqbal toona maa acbudu waxaan caabudaya walaa ana anuguna caabidun ku caabudi jiray ma ihi horaan maa cabadtum waxaad caabudeen oo asnaamta ah waxaad caabudaan oo asnaamta ah horaan uma caabudi jirin soo ma jeed walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa horaan caabudi jiray ma tihidin maa acbudu allaha aan caabudayo lakum waxaa idiin sugnaaday diinakum diinukum diintiina weliya anna waxaa ii sugnaaday diinii diintayda ii sugnaatay taas waa tafsiirkii horo aynu nidhi in laga kala dhigo yani wakti tegey iyo wakti joogiyo wakti soo socda tafsiirka labaad aynu ku noqono marka qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow yaa ayuha alkaafiruuna kaafiriintiyey laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduuna asnaamtaad caabudaysaan walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabuda ma tihidin kuwa caabuda ma tihdin ama caabudaya maa acbudu allaha aan caabudayo labadaas waa sidaas walaa ana anuguna caabidun mid caabudaya ma ma ihi maa cabadtum cibaadadiinna mid wax ku caabudaya ma ihi maa cabadtum cibaadadiinna iyo dariiqada aad wax ku caabudaan mid ku caabudaya ma ihi walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihidin oo wax ku caabudaya maa acbudu cibaadadayda iyo dariiqada aan alla ku caabudo dariiqadayda mari maysaan anna dariiqadiinna mari maayo labada aayadood horena maxay ahayd allahaan caabudayo ma caabudaysaan aniguna asnaamtiina caabudi maayo soo ma jeed kii la caabudayana waan ku kala tagnay dariiqadii loo marayana waan ku kala tagnay oo cibaadadii a macnaha lakum waxaa idin sugnaaday marka diinukum diintiina idin sugnaaday weliya anna waxaa ii sugnaatay diinii diintayda ii sugnaatay diintiina shirkigaabaad leedahay anna diintayda tawxiidka iyo iimaankaan leedahay labadaasina meel isuguma yimaadaanoo isma yani waxa weya meel laxaad isuguma imaan karaan yani waxa weye lama heshiisiin karo soo ma jeed lama wada hadalsiin karo waa dad iyo naru meel isuguma yimaadaan inay un dagaalamaan mooye aan heshiino oo aan isdhex galno oo aynu yani waxa weeye aynu meel wa wada dhiganno o aynu dhexdhexaad isugu nimaadno ma socon karto lakum diinukum waliya diin wey macnaha sidaas weya aayaddaasaa marka lagu rajo gooyey gaaladii rajada ka qabtay waxoogaa uu nabigu inuu soo dabca salawatu rabbi wasalaamu caleyh fikradaas ay gaaladu waagaa wateen kuwa maanta joogana waa wataan soo ma jeed ha la ictiraafo diimaha samaawigaa baa lagu leehay yahuudiyadu waa jirtaa waa in la ictiraafo nasraaniyadu waa jirtaa iyo kristanku waa in la ictiraafo islaamkuna waa diin jirta waa in la ictiraafo diimaha samaawiga ee saddexdaa dadka haystana waa inay wada hadlaan oo la heshiiyo oo alra'yu waalra'yu alaakhar yani waxa weye wada hadal iyo in laysfahmo iyo in laysqadariyo iyo in qoloba qolada kaleeta waxeeda u ictiraafto ha soo ma jeed tii lafteedii wey hadaad marka tidhahdo waa midda hadda in badan dadka badan ku kadsoomeenoo rag waxaad arkaysaa la yidhaahdo mufakiriin baa la yidhahda mufakiriinta islaamiyiinta baa la yidhahda waxay xambaarsan yihin wax la yidhahdo yani waxa weeyaan in diimaha la walaaleeyo ama diimaha la mataaneeyo diimaha la mataaneeyo macay war islaamkana waxa uu ku dursan yahay nasraaniyada iyo yahuudiyada ha joojiyo nasraaniyada iyo yahuudiyaduna waxay muslimiinta ku dursan tahay ha joojiso maxaa la isugu imaana marka hala wada hadloo meel laxada la isugu yimaado so taladaasi talada ku socoto ma warkaasi marka war ruux muslima u dhagaysan kara maya abad ruuxa rumaysan inay yahuudiyadu sax tahay waa gaal ruuxa rumaysan nasraaniyadu inay sax tahay waa gaal ruuxa rumaysan diin islaam waxaan ahayn baa sax a waa gaal sadaabsada hadallo kuma jiro laba culimo ka midana kama muransana laba nin oo culimada ka mida kama muransana ninkii rumaysan diin aan islaamka ahayn baa sax ah ruuxaasi muslimiinta lagu tirin maayo ilaahu muu noqdo sheekh tafsiirka akriya warkaa ka baxa nin mufakir mufakir iyo warkiisa ka baxaya nin iska hadlay sheekh caan ah oo la yaqaano oo kutubta akriya oo axaadiista xifdisanaa duya oo uu yidhahdo diin aan islaamka ahayn baa saxa oo diinta islaamka loo soo dhawayn karaa oo meel dhexaad laysugu keeni karaa hadduu rumaysan yahay waa gaal muslim ah leanna waxa weeye mima yuclamu min addiini bidaruura wey wax nin walba uu yaqaano weeye ka jaahilka ka caalimka uu ogsoon yahay diin aan islaamka ahayn oo xaqa inaysan jirin ninkii marka masaladaasi shaki ka galay waa nin aan islam ahayn lagu tirin maayo macnaha marka lakum diinukum waliya diin xilligan aayaddani ay soo degayso waa xilli muslimiintu ay tabar daran yihiin sooma waa xilli nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh magaalada maka lagu haysto isaga iyo saxaabadiisii meelay ku noolaadana ilaye xilligaasaa waxaa laleeyahy waxaad tidhaahdaa idinkuna gaala tihin aniguna mumin baan ahay intay raacsan waxna isku darsan mayno halkaa istaag baa soma xilligan yani war waynu tabar darannahay oo waa laynaga xoog badan yahay oo waa laynaga adagyahay oo waa layna burburin oo aynu isdhiibno oo aynu tanaasulno soo ti nebi maxamed waqtigeedii jirta oo kale maha waktigaasaa la leeyahay waxaad tidhaahdaa wixii dooniba ha jiree aniguna diintayda idinkuna tiinna wax isku darsan mayno waxaad ka badin weydaan markaa yeela kaad dili kartaan dila kaad xidi kartaan xidha waxaad ku kici kartaan burburiya laakiin waxbaan isku darsanaynaa iyo aan isu soo dhowaano iyo waxa laysugu keeno ha laysu keeno warkaasi war jiraya ma aha si kastaba aan u tabar darnaane lakum diinukum walanaa diinuna warku sidaas wey maana بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر سورة نيجد الوحوي وسورة وسورة مدنية ويكجد سنتا سورة دي هوري معنى الوحي سودك النبي صلى الله عليه وسلم هجرة دي سكدي نبي انتو سو هجرة دي كدي بيسودك وحي كهل ليس ايضنا هل أربع كوز هرسنت أرندا سنوحوي النبي صلوات ربي وسلام عليه مركي سورة واتي جيري ديس oo risaaladii iyo fariintii ilaahay usii dhiibay inteedii badnayd uu gutay wax badan ayna laabnayn ayaa nabiga sal alay wasalam suuradan lagu soo dejiyey iyadoo ay tahay ujeeddada in lagu ogeysiiyo geeridiisii inay soo dhowaatay hawshaadii waad gudatay xilkaagii waad gudatay waktigaagii baana soo dhowaaday wixii hadda kuu laaban diyaar garow gal oo dhanka aakharo markii horeba waad u badnayda laakiin dadaal siyaada la imada saasay suuraddu macana ku saabsantay rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala marka bismi illahi raxmaan raxiim idaa goortii jaa-a uu yimaado nasrullah alla hiilintiisu hadday timaado uu kuu hiiliyey waalfatxu iyo furita iyo furid iyo furid uu bilaada iyo dhulka kuu furo oo wara'ayta aada aragto annaasa dadkii yadkhuluuna iyagoo gelaya fii diin illahi ilaahay diintiisa iyagoo gelaya afwaajan iyagoo koox koox ayagoo aan mid mid iyo labalaba ahayn koox koox ayagoo diinta islaamka usoo gelaya markaad aragto fasabbix markaad tasbiixso yani waxa weye aada u nazah rabbiga nazah bixamdi rabbika adiga oo alla mahadintiisa wata alla mahadintiisana adoo ku daray rabbigaa mahadintiisa wastakfirhu dembi dhaaf weydiiso alle maxaa yeelay inahu isagu kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid tawbad aqbal badan buu ahaaday cabdullahi bn cabbaas radia allahu canhu xadiis laga wariyo oo bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen baa jira xadiidkaasi wuxuu leeyahay cumar ibn khataab radia allahu canhu baa dhaqankiisa wuxuu caadadiisi waxay ahayd odayaashu meesha ay fadhiyaan ay ku sheekaysanayaan ayuu cabdullaahi bn cabbaas oo wiil yar ah intuu kaxeeyo buu golaha odayaashu ay fadhiyaan buu geyn jiray oo odayaashuu la fadhiisan jiray isagoo wiil yar ah rag muhaajiriintii ka mid a odayaasha ka mid ah baa marka waxay yidhahdeen war wiilkan yarka cumar oo horta aad odayaasha uun fadhigooda keento maa naga daysa annagu waa wiilal yaryar oo leegleeg waanu leenahay cumar marka wuxuu damcay inuu tuso odayaashan oy garawsadaan cabdullaahi bni cabbaas wiil yar haba ahaadeen laakiin wiilashoodoo kale inuusan ahayn maalin iyadoo marka uu odayaashii fadhiyaan buu wuxuu ku yidhi cabdullaahi ow maadaa taquulu fii hadihi suura buu ku yidhi suuraddan maxaad ka leedahayoo idaa jaaa nasrullahi waalfatxu seed u fahamsan tahay oo maxay ka hadlaysaa buuri intuusan isaga weydiinin buu wuxuu weydiiyey odayaashii meesha fadhiyo wuxuu yidhi waxaan idin weydiinayaa suuraddan suuratu yani waxa weye nasri la yidhahda bal ka warramoo maxay ka hadlaysaa bal ii fasira markaasaa waxay yidhahdeen suuraddu waxay leedahay markii ilaahay guushiisu ku siiyo oo aada furashadu timaado aada aragto dadkoo diinta islaamka soo gelaya markaa nebiga waxaa la leeyahay tasbiixso oo ilaahay mahadiyo dembi dhaaf weydiiso waa intii daahirka ka muuqtay qaar saasay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen way iska aamuseenoo waxba mayna ka dhihin markaasu wuxuu yihi cabdullahi bal adugu seedlan ibn cabaas bal adugu warranoo maxaa dhihi markaasuu wuxuu yihi suuraddu waxay ka hadlaysaa nabiga geeridiisa salawatu rabbi waslamu caleyh oo nebiga ayaa waxaa khabar loogu keenay arrimahaasi markay dhacaan saddexda ah geeridaadii baa soo dhowaatay markaa tasbiixda iyo xamdiga iyo istikfaarta badi waa saddexda arrimo nasriga ilaahay fatxiga iyo dadkii oo diintii xoog u gelaya intaa markaad aragto wakhtigaagii waa gebagabo geeridii baana kugu soo dhowe tasbiixda iyo xamdiga iyo istikfaarta badso saasaa loola jeedaa buui cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu aniga laftooda intaa umaan ka fahamsanahay odayaashii marka waxay fahmi waayeen iyo fiqhi ay soo saari waayeen bu wiilkii yaraa soo saaray sooma ya dib dambe wiilkan yaa nalooga keenin fadhiga ma la dhahayo marka warkeedu waa dhamay wiilal leegleeg baanu dhalay wiilal leegleeg waa dasheen da'da laakiin wiilal xagga fiqiga leeg cabdullahi bn cabbaas maydaan dhalin soo ma jeed suuraddu marka saasay ka hadlaysaayo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh geeridiisii warkeedii bay xambaarsantahay warkii geeridii nebiga sal lay slam bay suuraddu xambaarsan tahay saas macnaha ayib marka caaisha radi allahu canha waxay leedahay xadiidka bukhaari iyo keyrka ay soo saareen iyo muslimba suuraddani markay soo degtay kadib maa salla nabiyu sal lay waslam salaatan bacda an nazalat calayhi ila kana yaqulu fiiha subxaanaka subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir li markay suuraddani soo degtay wixii ka dambeeyey nebigu sal lay slam salaad kasta markuu tukanayo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda wuxuu badin jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir li isagoo ku camalfalaya suuraddan ku camalfalaya manaa subxaanaka waa fasabbix sooma fasabbix waa subxaanaka bixamdi rabbikana wa bixamdika wey wastakfirhuna allahuma kfir lii wey saas way manaa subxaanaka rabbana wa bixamdika allahuma kfir lii ayadaas marka nebigu ku camalfali jiray sal lay slam rukuucda iyo sujuudda buuna badin jiray ilaa ay tii ilahay uga timaado nabigu ka geeriyoodo salawatu rabbi waslamu caleyh waficlan suuraddani markay soo degtay nebigu sal lay wasalam wakti dheer ma sii noolayno taqriiban macnaha waxa weeye waxay soo degaysaa nasriga waxaa laga wadaa waa guusha guud iyo libta guuda ilahay gaalada uu ka siiyey fatxigana waxaa laga wadaa waa bilaada ilaahay u furay oo ugu horayso magaalada maka sanadkii sideed buu nabigu furtay sal lay slam wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajanna waxay tilmaamaysaa nebigu markuu sanadkii sideedaad magaalada maka qabsaday carabtii kale qabaa-ishii carbeed oo dhan markaas wixii sanadkaas sideedaad ka dambeeyey bay wafdiyo soo dirsadeen markaasay wafdigaasi wuxuu xambaarsan yahay qabiilkay ka yimaadeen islaamnimadoodii bay wadaan sanadkaa sagaalaad waa sanadka loo yaqaano caamul wufuud sanadka wafdiyada la yidhahdaa waagii hore laba nin iyo saddex nin iyo hal nin baa diinta islaamka soo gelgelahay carabtu markay maqashay moxamed makuu qabsaday oo quraysh uu ka adkaaday oo magaaladii maka isagaa ka talinaya hadda markaa waxaa la yidhi war ma yaallo markaasaa qabiil qabiil loo yimid qabiil qabiil qabiil walba wafdigu soo dirsana annaguna waanu soo islaanay islaamnimadanadii waa tan odayaashii iyo ogaasyadii baa socda waa laabanaya qolo kalaa socota haddana oo soo dabamartay annaguna reer hebel baanu nahay odayaashii iyo ogaasyadii reer hebel baanu nahay dadkanagii waa islaameen wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan sanadkaa sagaalaad baa marka waxa way caamul wufuudo waa sanadka qabaa-ishu ay islaameen wey maanaa maxaa ka dambeeyey sanadkii tobnaad sooma sanadkaa tobnaad waa sanadka nebigu uu xajatulwadaac xajiyey wey xajatulwadaac markuu ka laabtayna waa geeriyooda nebigu salawatu rabbi waslamu aley somaali wara'ayta annaasa marka waxa weeye calaamadahaasi waxay astaan u ahaayeen inuu nebigu risaaladii gutay hawshii ilaahay u diray uu gutay kadibna in adduunka laga sii qaado waktigeedii la gaadhay kadibna waxaa la leeyahay tasbiixda iyo xamdiga badi ayb idaa goortii jaa-a uu yimaado nasrullah alle hiilintiisa uu kuu hiiliyo gaalada kaaga hiiliyey markay timaado waalfatxu iyo furidii bilaada lagu furay ood qabsatay sida maka ugu horaysa iyo bilaada kaleba markay furidaasi timaado furashada maka ay timaado oo wara'ayta aada aragto annaasa dadkii yadkhuluuna xaalo ay gelayaan fii diin illahi ilaahay diintiisa dhexeeda ay gelayaan waa islaamnimade afwaajan iyagoo koox koox qabaail qabiil qabiil iyo koox koox iyo guutooyin iyagoo iyagoo soo gelaya haddaad aragto marka xaaladaa ay joogto geeridaadii baa soo dhawaatay fasabbix tasbiixso rabbigaa nazah oo ceeb iyo waxaan u qalmin o dhan ka nazah shirki iyo walad iyo yani wax kastoon u qalmin bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa adiga oo wata adigoo la qaba bixamdi rabbika mutalabisan adigoo ku dheehan oo wata bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa oo ku dar way macna wastakfirhu dembi dhaafna weydiiso yani tasbiixda iyo xamdigu labadooda marka la israaciyo yani waxa weeyaan midna ilaahay bay ka hufaysaa waxaan u qalmin oo waa tasbiixda xamdiguna wax walboo alla u qalmo oo ammaan iyo kamaala bay usugaysaa saas way maanaa waxay ka dhigan tahay laa ilaha illa allah oo kaleeto laa ilaaha wixii aan qalmin oo dhan cibaado u qalmin bay tuuraysaa sooma ila allahuna alla keligoo cibaado u qalmay sugaysa subxaana allah waxay meesha ka saaraysaa wax walboon ilahay u qalmin walxamdu lilah kamaal kasta oo ilaahay leeyahay bay usugaysaa ku ammaanaysa saas way maanaa wastakfirhu dembi dhaaf weydiiso wixii kaa dhacay ilaahay inuu ku dhaafo weydiiso maxaa yeelay inahu alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid kooba toobad aqbal badan buu ahaaday ilahay waa kaa aqbalaya haddaad usoo laabato dembi dhaaf weydiisato sidaa yeel baa nabiga la yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh haddii rasuulkeenna sidaa lagu yidhi macnaheedu waxa weeyaan ruuxu markuu aakhiro cuuri joogo oo sidiisaba intuu adduunka wuxuu kasoo qaadan jiray kasoo qaato uu foorarsado oo aakhirulcimri u foorarsado waxaa la doonayaa markaa inuu adduunyada iska fududeeyo waxaa la rabaa inuu khayrka xaggiisa u badsado adduunyadii iyo shuqulkeedii iyo waxeed intuu iska soo fududeeyo oo macnaha wax way khayr ka badsado oo mark walbo khaasimada cimrigaaga aad kusii dhawaataba waxaa la doonayaa inuu bato daacadaad u badato wixii macaasi iyo dunuubna aad ka laabatood ilahay dambi dhaaf weydiiso subxana wa tacala si khaatimo wanaagsan aad adduunka ugaga tagto macnaha saasaa la doonaya suurat lmasad suurat lmasad iyaduna waa suura makiyo waa suura makiya waxay soo degtay intuu nabigu maka joogay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qabla alhijra ayaduna suuraddana waxay ku saabsan tahay hal qoys hal qoys oo qoysaskii gaalada ee nebiga la dagaalami jiray ka mid a qoyskaasaa lagu dhaleecaynaya waa abulahab qoyskiisii abulahab wuxuu ahaa nebi maxamed adeerkiibuu ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh aabihii bay wada dhasheen isagoo sidaasabuu haddana wuxuu ahaa cadow laduud ah oo nabiga ku taagan buu ahaa salawatu rabbi waslamu caleyh keligii ma ahe isagii xaaskiisu xaaskiisuna mid waxay ahayd khayrlaawada oon isaga kaba kaba macnaha waxba ka sukaynin dagaalka nebiga iyo dacaayadiisa iyo dhibidiisa iyoba iyaduna u taagneed qoyskaa isaga ee khayrlaawaha buu ilahi subxana wa tacala marka suuraddan kaga hadlay waxayna kusoo degtay sida bukhaari iyo keyrka kusoo arooray min xadiidi cabdillahi bni cabbaas markay soo degtay aayadaynu soo marnay wa andir cashiirataka alaqrabiin nebiga markii lagu yidhi dadka xigaalkaaga ee sokeeyaha ee ku xiga kuwaa u dig markii la yidhi ayuu nabigu sal lay slam buur ka mida buuraha maka ayuu fuulay markaasuu u dhawaaqay reerka wuu ka dhashay qabiilkii yaa banii fihrin waree hebelow jilib jilib iyo laflaf buu ugu yeedhay ree hebelow waree hebelow waree hebelow war kaalayaay war i imaad waa soo yaacay meeshii baa la yimid ninkii aan xataa imaan karin dad buu soo dirsaday maxaa yeelay nin buur fuulahayoo dhawaaqaya oo haddana nebi maxamed oo yaqaanaan oo run lagu yaqaanay waxbaa cusub markay meeshii isugu yimaadeen bu wuxuu yidhi haddaan idin idhaahdo toggaas idiin muuqda fardo weerar ah oo idinka idinku soo socda ciidan fardoolaya oo weerar ah baa idinku soo socdaoo toggaa soo socda ma iga rumaysanaysaan haabay dheheen maxaa yeelay been kugumaana aqoonin weligana been maana kugu tijaabin markaasaa wuxuu yidhi fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid haddaad iga rumaysan lahaydeen ciidan weeraraa idinku soo socda waxaad iga rumaysataan waxaan idinka digayaa cadaab ilaahay oo soo socda hortii baan idin digaya ee ilaahay rumeeya keligiina caabuda shirkigana daaya intaa markuu yidhi adeerkii abulahab oo meeshuu sugay baa wuxuu yidhi tabban laka saa'ira alyawm alihaadaa jamactana habaar kugu dhacay oo halaag kugu dhacay ma intaasaa isugu kaana keentay bu waxaa oday iyo adeerkaa iyo da iyo jirib culus ah magaalada dhan waxaad usoo qixisay ma intaasa habaarkuugu dhac saasaa soo degtay marka ayaddana marka soo degto suuraddana soo degtay tabbat yadaa abi lahabin watab soo nabiga muusan dhin halaagsan muusan dhin oo habaar kugu dhac muusan dhin asagii baa marka rabbi subxana wa tacaala aayad suuraddan kusoo dejiyo abulahab baa lagaga warramayaa ninka odayga ah ee rasuulka sal alay waslam la dagaalamay wuxuu marka rabbi yidhi tabbat waxaa halaagsamay yadaa abi lahabin abulahab labadiisii gacmood baa halaagsamay wa tabba isaguna halaagsan maa aqnaa ma deeqin canhu xaggiisa kamuusan deeqin maaluhu xoolihiisii iyo wamaa shaygii kasaba uu kasbaday wuxuu shaqaystay iyo xoolihiisii maynan ka deeqinoo waxba uma tarin waxay u tareen ma jiro sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naar buu geli doonaa naartaasoo daata lahabin holac u saaxiiba holac u saaxiiba wamra'atuhu naagtiisuna way geli naarta holaca u saaxiibkaa wamra'atuhu naagtiisiina way geli xamaalata alxatabi tuqoryo xambaaris badan xaal ay tahay tuxaabo iyo qoryo xambaaris badan iyadoo ah bay geli fii jiidihaa luqunteeda dhexdeeda waxaa ahaaday xablun xarig oo min masadin liif laga soo hay liif ama xaskun laga soo hay yani waxa weye xadhig aad loo adkeeyey oo aad loo soo hay oo soohdintiisa la adkeeyey baa luqunta ugu jirta tabbat yadaa abi lahabin labadiisa gacmood baa halaagsamay baa marka hore la yidhi wa tabba haddana isagii baa halaagsama la yidhi halkaasi waxaa la dhihi karaa labada gacmood marka hore waxaa halaagga loogu tiiriyey lianna dhaqa ficilkii uu samaynayey iyo dagaalku nabiga la dagaalamayay intiisii badnaa labada gacmood buu ka sameeyey labadii gacmood baa marka si gooniya loo taabtay inay halaagsameen kadibna isagii oo dhan baa la sheegay inuu israacayba watabba isagii oo dhan ba waaba halaagsamayba ama waxaa la dhihi karaa jimlada hore habaar baad ka dhigi oo waxaad leedahay tabbat ha halaagsanto ha halaagsameen yadaa abiilahabin abiilahab labadiisa gacmood ha halaagsameen habaaraan ku dhaco kaas watabba waaba si halaagsamay waaba u dhammaatayba kaas watabba waaba halaagsamay xoolihiisii iyo wuxuu shaqaysanaya wax uma tarin markuu halaagsamay xoolihii uu haystay xoolihiisii uu yani shaqaystay yani uu lahaa halaagana waxba ugama tarin waxaa kaloo wax u tarin wamaa kasaba wuxuu kasbaday wuxuu kasbaday maxay noqonaysa waa carruurtiisii uu dhalay baa la dhihi liana alwalada min kasbi rajul carruurtiisiina waxba uma tarin waxaa kaloo lagu fasiri karaa yani maaluhuda waa raasamaalkii wamaa kasabana waxaa lagu fasiri karaa waa faa'iidadii uu xoolaha ka faa'iiday waxaa kaloo lagu fasiri karaa yani waxa weeyaan kasabka waxaa lagu fasiri karaa sharafkii sharafkii iyo magacii uu xoolaha ku helayna wax uma tarin xoolihiina wax uma tarin xoolaha wixii ka dhashay oo sharaf uu ku yeeshay magac uu ku yeeshay caruur uu dhalay camal uu kasbaday midna waxba uma tarin halaagii waxba ugama tarin taasi waa adduunyada aakharana sayasla naaran daata lahab naar buu geli doonaa holacu saaxiib oo holcaysa xaaskiisiina way geli doontaa wamra'atuhu waxaa la dhihi jiray ummu jamiil binti xarbin baa la dhihi jiray abu sufyaan bay walaalo ahayd abu sufyaan bni xarb ayay walaalo ahaayeenoo waxay ka mid ahayd naagihii quraysh dumarkii ka magacownaaye la sheeg sheegi jiray bay ka mid ahayd markaa nebiga sal lay slam soo saarayba marka waxay noqotay naag shar badan oo dhib badan oo nebiga dhibta salawatu rabbi waslamu caleyh saas macana marka iyaduna naartay la geli xamaalat alxatabi maxaa laga wadaa waxaa la tilmaamayaa culimada qaarkood waxay leeyihiin xamaalat alxatabi adduunka markay joogtay bay shaqaday hayn jirtay waxa weeye ee nebiga ku dhibi jirtay qoryaha iyo qashinkii xaabada intay soo uruuriso bay nebiga sal lay slam meeshuu marahayay ku daadin jirtay iridiisa iyo jidhkuu mare iyo si uu qodaxda u muddo oo uu qashinkaa ugu turunturoodo oo dhibaata u gaadho xamaalat alxatabi xaaladeedii adduunka waxay ahayd xaabo iyo qashin inay soo xambaarto maadaama shaqadeedu ay saa ahayd iyadoo shaqadii sidii xaabadii u xambaarsan baa lagu cadaabi xamaalat alxatabi xaabadii iyo qashinkii inta loo xambaariyo baa cadaabka lagu geyn sidaasi waa tafsiir leanna waxa wey ruuxu wixii uu adduunka hayo ayaa aakharana lagu cadaabaa sooma ruuxii wuxuu adduunka hayo aakharana cadaab looga dhigaa yani oo ciqaab u noqonaysa macnaha ayib waxaa kaloo la yidhahdaa oo macnaha iyadana lagu fasiri karaa xamaalat alxatabi ibni jariir iyo siday macnaha rajaxayaan xamaalat alxatabi macnaha waxay ka shaqayn jirtay namiimada dadkay isku diri jirtay oo macnaha waxa weeyaan xaabada xaabada waa midda dabka lagu shida soo maha ruuxa namiimada iyo isku dirdirka u socdaay waxaa laga dhigay sidii ruux xaabadii iyo qoryihii dabka lagu shidi lahaa ruux xambaarsan oo kalea laga dhigay leanna markuu kaa u tago oo war u geeyo kanna kasoo qaado warkiioo kan u keeno soo xaabadii dabku ku huri lahaayo dadku isku nici lahayn ma xambaarsana xamaalat alxatami waa namiimad dadka isku dirta sidaana macnaa waxa waa tafsiir kale macnaha xamaalat alxatami adiga waa dhaqankeedii adduunyo ay hayn jirtay ama ha noqoto dadka isku dirtay fasaad ay ka shaqayso ama xaabo iyo qashin ay soo xambaarto nebiga ku dhibta ha noqoto saasay ahayd macnaha fii jiidiha xablun min masadin markii cadaabka la geeyo naarta holcaysa la geliyo luqunta waxaa lagaga xidhayaa xadhig baa lagaga xidhaya xadhigaasoo ka samaysan masad masadka waxaa la yidhaahdaa waa waxyaabaha geedaha inta la tumo markii la tumo kadib shayga ka soo baxa xadhigga laga sooho ayaa masadka la yidhahda xadhkaha noocaasoo kalea masadka la yidhahda innaga inta badan waxaa laga sameeyaa oo kale laamaha timirtaoo kaleeto iyagu ka samayn jiro inta la tumo ayaa yani maadada kasoo dhexbada xadhigga laga soohi jira yani geedka qumbaha iyo baarka iyo waa laga sameeya yani xadkaha laga sooho maadooyinka laga sooho ayaa masadka la yidhahda waxaana laga wadaa naarta marka la geliyo xadhig adag oo soohdintiisa soohidiisa aada loo adkeeyey ayaa luqunta lagaga xidhaya qashin iyo xaabana waa loo xambaarinaya cadaabkaa holcayana ninkeeday la gelaysaayo way ku jiraysaa saasaa rabbi subxana wa tacala ku abaalmarinaya ayb tabbat waxaa halaagsamay yadaa abi lahabin abu lahab labadiisii gacmood baa halaagsamay wa tabba isaguna waa halaagsamay maa akhnaa ma deeqin canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisii wax kama deeqin iyo wamaa shaygii kasaba uu kasbaday oo caruurtiisii iyo sharafkiisii wixii la mid ah sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naar buu geli doonaa naartaasoo daata lahabin holac u saaxiib ah wamra'atuhu xaaskiisuna way geli doontaa xamaalata alxatabi waa la xaalaynaya tuxaaba yani tu qoryo xambaaris badan xaal ay tahay ayadoo qoryo xambaaris badan ayay gelaysaay oo tilmaanteedu ay tahay inay xaabada iyo qoryaha xambaarto fii jiidiha luqunteeda dhexdeeda waxaa ahaaday xablun xarig ba ahaaday xariggaasoo min masadin xaskun ama liif la soohay ka ahaaday ama liif la soohay ah liif aad soohid soo yani soohiddiisa loo adkeeya macnaha ayib liifka waxaa loo yaqaana iyagu u yaqaanaan oo macnaha waxa luqada carabiga la yidhaahdo waa jirida geedka timirta iyo laamihiisa saan sheegnayba waa la waa la tumaya markii la tumo waxaa ka soo baxaya marka liilamaa ka soo baxaya liilankaasaa la isku soohaya xarig buu noqonaya masadka kaasaa la yidhaha innaga laakiin mederkeeda xaskul iyo waxbaan isticmaalnaa adigu waxa weye liilamadaasi laga soohayo geedahaasaa macnaha laga wadaa liif la soohay wey macnaa oo soohidiisana la adkeeyey yani waxaa laga wadaa marka waa xarig adag oo luqunta loo gelinayo lagu ceejinayo markaasaa naartii cadaabka sidaas macnaa waxa wey iyadoo ku jirta ayaasaa loo ciqaabay bismi illahi raxmaan raxiim suurat likhlaas suuradaasina waxaynu ka faa'iidaysanayna adiga qoyskaaga haddaad ilaahay iyo diintiisa la dagaalanto adiga kugu dambayn doonto saas wey maana haddaad aragto reer iyo qoys isu kaashanaya ilaahay diintiisa inay ka hortagaan oo ay xaq iyo tawxiidka la dagaalamaan oo dadka ahlu diinka ay la dagaalamaan qoyskaasi waa qoyskii abulahab oo kaleeto ninka iyo naagta isqabee dhaqankaas samaynayahay naarta unbay isugu tegi doonaan sooma diin ilaahayna wax yeeli maayaan abulahab isaga unbaa isdhibay oo dhintay oo cadaab galay isaga iyo naagtiisa nebi maxamed iyo diintu watay la dagaalamayeenna maantana waa taagan tahay ilaa qiyaami saacana way taagnaan doonta soo saas ma marka waxa weeye waxba haislugoynin qoyskaagu hana isdhibine ilaahay diintiisa raac oo dagaalkaad ku haysa ka daaway macna haddii kaleeto qoyskii abulahab oo kala noqonaysa bismi illahi araxmaan araxiim suurat alikhlaas iyaduna waa suura makiyo waxay soo degtay intuusan nabigu soo hijiroon sal lay waslam waxaa sugan suuraddu sababtay kusoo degtay inay ahayd rasuulka sal lay wasalam waxa u yimid niman gaalada u yimid markaasaa waxay ku yidhahdeen rabbigaa noo nisbe yani rabbigaa abtirkiisa noo sheeg rabbiga anagu ilaahyadaan caabudna waa la yaqaanaa mid badax buu ka samaysan yahay waa la yaqaanaa mid geed baa laga qoray waa la yaqaanaa mid dhoobaan ka samaynay waa la yaqaanaa bal adigu maxamedow rabbigaad caabudo eed sheeganayso eed ka socoto bal noo tilmaanoo noo sheeg waa abtir baa lii muxuu yahay muxuu ka samaysan yahay suuraddana marka soo degtay rabbi ma taqaanaa barashada rabbi ma rabtaan qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kuwan axad ya waaba loo khatimayba warkuwa intaasu ku egi dhagaxna ma aha geedna ma aha dhoobo la maraasayna ma aha waxaas ma ahee alla tilmaamihiisu waa kan tilmaantaasa rabbiga bixi subxana wa tacala suurat likhlaas waa marka la yidhahdaa nebigu sal lay slam wuxuu ku sheegay wuxuu ku sheegay inay u dhiganto thuluth alqur'aan qur-aanka saddex meelood marka loo dhigo meel ka mid ay u dhigantaa buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macna wuxuu akrin jiray nebigu munaasabaad fara badan oo inta badan suuratu qulyaalkaafiruun munaasabaadkan kusoo sheegnay markuu ragcadda hore ku akriyo ragcadda labaad qulwaluhu nabigu akrin jiray sal lay slam iyada iyo saddexda labada suuradood ee ka dambeeya waa suuradu likhlaas iyo birabbilfarq iyo birabbilnaas nebigu sal lay wasalam wuxuu akrin jiray markuu seexanayo waana isku tubi jiray wuxuu akrin jiray subaxdii adkaarta subaxdii lagu xirsidhay ka mid habeenkii markii galabtii la gaadho adkaarta lagu xirsidhay ka mid yihiin saddexduba soo ma jeed yani waxa weye munaasabaad fara badan bay leeyihiin saddexdan suuradood oo isku xigan oo meelo fara badan buu nabigu xidhiirin jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh suurat likhlaas marka waxay ka hadlaysaa rabbigeen subxaanahu watacaala tilmaamihiisa ayay ina siinaysaa alla ina baraysaa qul waxaa tidhahdaa baa li nabi maxamedow huwa arrinkuba arrinkuba waxaa weeye allahu alle axadun mid wey huwa waa shanigu shanigu waa arrinka arrinku waxa weeye allahu alle axadun waa mid allahu alle assamadu waa sayidka loo baahan yahay een baahnayn lam yalid ma uusan dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun ma uusan ahaanin lahu isaga kufu-an mid u dhigma axadun axadinna ma ahaanin axadna mid u dhigma muusan ahaanin marka rabbi haddaad rabtaan aan ka socdo een caabudaya isoo dirsaday waa ka tilmaamihiisu waxa wey waa axadun waa keli axadka waxaa laga wadaa bimacnaa axadun fii daatihi wa axadun fii sifaatihi wa axadun fii asmaa'ihi wa axadun fii afcaalihi keli wuxuu ku yahay oon lala wadaagin daatadiis waxaan lala wadaagin sifaadkiisa waxaan lala wadaagin afcaashiisa wax walba kelibuu ku yahay oo isaga waxaba yaraatay u eg ma jiro rabbi subxaanahu watacaala axadun saas maana cibaadada kelibuu ku yahay oo keligii baa la caabudaa khalqigii abuurka kelibuu ku yahay risqiga siintiisa kelibuu ku yahay afcaashiisa kelibuu ku yahay daatadiisa kelibuu ku yahay uma looma eka sifaadkiisa kelibuu ku yahay oo wax u eg ma jiro soo ma jeed allah subxaanahu watacaala waa axad dhagax aad taqaanaanna ma aha geedna ma aha yani waxa weeyaan carana ma aha axad weeyaanoo wax lagu mataalo maba lahaba taasi horta waa mid waa midda labaade allahu samad alla subxaana wa tacaala waa sayidka samadka waxa la yidhahda sayidka sayidnimadiisu dhammaystiran tahay ee aan baahnayna isaga loo baahanya wadaadada qaarkood waxay ku fasiraan waa loo baahnaha aan baahnayn saasay dhaca waa loo baahnaha aan baahnayn isagaa loo qastaa wax laga raadsadaa loo wada baahan yahay laakiin isaguna cid buu u baahan yahay maya kulli khalqigoo dhan isaga u baahan yahay isaguse cid uma baahna antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid soo ma sanad marka sayidnimadiisu way dhammaystiran tahay oo baahi ma leh cunto uma baahna cabitaan uma baahna caruur uma baahna waalid uma baahna yani cid uu ku tiirsan yahay uma baahna wuxuu u baahan yahay ma jiro isagana lagama maarmo sooma isagana lagama maarmo khalqigiisu kama maarmaan jiritaankooda ugama maarmaan yani waxa weyan abuur ugama maarmaan risqiyo masruuf ugama maarmaan ilbidiqsi kama maarmi karaan isagaa tilmaantaa iska lahu samad wey allahu samad waa sayidka loo baahan yahayn isagu baahnayn wey maana muusan dhalin lamana dhal lam yalid walam yuuladu waxay fasiraysaa sanadkay fasiraysaa sanad haddii la yidhi ma baahna ee isagaa loo baahanya hadii la yidhi ma dhalin leanna waxa weeye dhaliddu waa baahi soo ma lamana dhalin leanna haddii lagu dhalay waad baahanta haddii aad dhashayna waad baahanta oo waxaad u dhashay waa baahi soo saas ma leanna waxa weye waxaad ilmaha u dhalaysee u guursanaysee xaaska isu arkaysaanee guriga u samaysanaysee waa baahi baa ku wada sooma ama baahida shahwadu ha ku wado ama ilmahaba mustaqbalan leedahay inuu wax ku taro aad u baahan tahay aada u dhashide haddaad aragto nin wax dhalay iyo cid wax dhalaysa baahi baa u geynaysa sooma ayib lamana dhalinoo haddii lagu dhalay waad baahan tahay oo dee waalidkaabaabaad u baahan tahay haddaan waalidkaa jiri lahayn miyaa dhalan lahay waalidkaabaa jiritaankaaguba ku tiirsanaayo iyagaaba sabab ku ahaaba waad baahanta talabaad haddii lagu dhalayba ood wax la dhalay tahay ood meel ka soo jeedo la garanayo khalaas baahidaadu maba dhamaatan marka rabbi subxaana watacaala ma baahna ilmana ma dhalin isagana lama dhalin yaa lagu radinaya lam yalid walam yuulada marka waxaa lagu radinayaa nasaarada lagu radinaya oo waxay yidhaahdeen ciisa wiil ilaahay oo alla dhalay waxaa lagu radinayaa carabtii tiri malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay saan soo marnay soo soo maran waxaa lagu radinayaa yahuudda oo tidhi cusayr waa wiilkii ilaahay yani cusayr ibnullahi soo mare afkaarta madaahibtaasoo dhan baa lagu radinaya alle ma dhalin lamana dhalin walam yakun lahu kufuwan axadan aw axadunna waxaa laga wadaa mid u dhigma maba jiraba yaa ilaahay u dhigma daatadiisa wax u dhigma male sifaadkiisa wax u dhigma male wax u eg ma jiro wax ka agdhow ma jiro afcaashiisa wax u dhigma ma jiro rabbi subxaanau watacaala wax u dhigmi kara ma jiro oo waxay ka dhigan tahay oo kale haddaan rabbi wax u dhigmo uusan jirin oo kuf u ah waa su-aal eh haddaad tidhaahdeen carruur buu dhalay yaa u qalmo oo kuf u ah oo xaas u noqon kara soo su-aal ma waa kaan soo marna qur-aanka ku soo marnay rabbi saaxiibo muusan samaysanin isagoon xaas lahayn xaasna yeelanin seebaad carruur ugu sheegteen marka walam yakun lahu kufuwan axad cidiba uma dhiganto kuf uma ahee seebaad xaas ilmo ugu sugteen ayadoo xaas u qarantaba ayna jirinba maxaa yeelay yani waxa way adiga markaad guursanayso naagka aad guursanayso soo naag kuf a raadinaysa naagta u qalantaad guursan malaha xayawaanna guursan maysid duurjoogna guursan maysid bini aadan baad raadsan sooma bini aadan baa kuu dhigmo kufka ah laakiin rabbi subxaana watacala waxu dhigma ma jiro sidaas daraaddeed carruurtan aad u sheegaysaani waa baadil wax jira ma aha walam yakun lahu kufuwan axad saas daraaddeed rabbi subxaana wa tacaala daatadiisa haddii la sheegana haddii la sheego waa inayna qalbigaaga kusoo dhicin wax u eg maba jiraba day haddii ilaahay sifatiisa la sheego la yidhahda ilahay sifadaasuu leeyahy weji buu leeyahay gacan buu leeyahay rabbi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy naxariis buu leeyahay maqal buu leeyahay arag buu leeyahay ilahay hadduu sifo sheegtana iyayna qalbigaaga marna kusoo dhicin sifadiisa iyo sifada khalqigaasu eg leanna maxaa meesha yaalla walam yakun lahu kufuwan axad wax u dhigmaba ma jiraba adiga waxaan qalbigaaga kusoo dhacaya waa waswaas shaydaan eh ilaahay wuxuu sheegtay marnaba khalqigiisa uma dhigmo umana ekaan karo wuxuu sheegtay markaasaa ugu daaway macnaa afcaashiisaa lamid oo sifaatulafcaalka iyu halkaasi maraya qul waxaa tirahda nabi maxamed huwa arrinkuba allahu arrinkuba waxa weeye ama arrinkuba waxa weeye allahu alle axadun mid wey arrinku waa saas arrinku waa saas oo arrin jiraaye waxa weeye gabagabadiisa alle inuu mid yahay weeye oon la labaynin allahu alle assamadu sayidka dhammaystiran ee loo baahan yahay n baahnayn wey lam yalid muusan dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun muusan ahaanin lahu alle kufu-an mid u dhigma axadun axadna muusan ahaan axadna waxaa la yidhahdaa waa nakiratun fii siyaaqi nafyi ba la yidhahda axad kaa'inan man kaana malag ha ahaado bashar ha ahaado jinni ha ahaado insi ha ahaado axad ilaahay kuf u ah ama u dhigma ama shabaha ama u egma uu jira macnaha suuratu talaq rabbigan caabudayna marka kawe inta kale oo dhan rabbigay caabudaan waxunbay isu egin ninkii dhagax caabuda dhagaxay isu egyihin waa la heli sooma ninkii geed caabuda ciday isu egyihin un baa la heli ninkii wadaad qabri ku jira caabuda ninay isu egyihin un baa la heli sooma allaha anagu aan caabudno waa midka tilmaamo lahoo wax u eg iyo wax shabaha toona ma jiro bismi illaahi araxmaan araxiim suurat lfalaq suurat lfalaq ayaduna waa suura yani waxa wey madaniya labada suuradeed ee macnaha waxa wey suurat lfalaq iyo suurat nnaas labaduba waa su laba suuradood oo madani ah wey waxay kusoo degeen labada suuradoodba oo ay u yimaadeen nabiga salawatu rabbi wasalaamu aleyh baa lagu daaweeyey sida bukhaari iyo keyrkii kusoo arooray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh waa la sixiray yahuud baa sixirtay nabiga sal lay waslam xadiidka saxiixulbukhaariga ku yimid rasuulka sal lay wasalam nin la yidhaahdo lubayd ibnu acasam oo yahuudi ahaa munaafiqin ahaayo islaamnimo markaa muujistay ninkaas ayaa nebiga sixray rasuulka sal alay slam wuu xanuunsaday wuxuu sixirku u qabtay isbedel muusan ku samaynin garashadiisii iyo caqligiisii muusan ku samaynin wax isbedel ah laakiin wuxuu ku sameeyey ismoodsiis shaybuu inuu sameeyey buu moodayaa mana uusan samayn xaasaskiisii buu isleeyahay waad la kulantay mana uusan la kulmin waxyaabaha adduunyada mucaamalaadka adduunyada ma aha waxyigii ilahay kusoo dejinayay wax ma yeelin caqligiisii iyo garashadiisina wax ma yeelin laakiin ismoodsiiska mucaamalaadkii adduunyada ah buu sixirkii ku sameeyey isagoo markuu saa u xanuunsan oo garan la ayaa markaa rabbi wuxuu usoo diray laba malag isagoo hurday labadii malag u yimaadeen midna wuxuu ka fadhiistay madaxa dhanka madaxa midna wuxuu ka fadhiistay dhanka luga labadoodii baa marka ku dul sheekaystay labadii malag markaasaa wuxuu yidhi midkood maa baalu rajul war ninka xaalkiisu muxuu yii war ninka maxaa haya kii kale jawaab wuxuu yihi matbuubun ninku waa sixran yahay su-aal labaad buu ku celiy wuxu yhi waman dabbahu yaa sixray wuu ka jawaab wuxuu yihi lubayd ibnu casan baa sixray su-aal sadexaad buu ku celiy wuxuu muxuu ku sixray wuxuu ku sixray buu yihi shanladiisii ilkaheedii mid ka mid a iyo tintii daadatay ee timaha ka daadatay buu isu geeyey markaasuu waxyaalo kale ku xidxidhay waxna intuu ku akriyey buu ku afuufay oo xagee bay yaallaa hadda sixirkaas ceelka la yidhahdo darwaan salkiisa dhagaxa yaalla dhagaxdaasuu hoosta ka geliyey intaasay labadii malag intay korkiisa ku sheekaysteen bay iska tageen nebigu sal alay wasalam saxaabadiisa rag ka mid u yeedho wuxuu yihi ceelka gala biyaha ku jira ka soo saara dhagaxa hoostiisa shayga ku jira ee duuduubanna kasoo qaaday ceelkii biyihiisii haddii la tegayba biyihii way isbedeleenoo jaallay noqdeen ama waxay noqdeen cagaar bay noqdeen sida xinnaha oo kaleeto xinnaha marka inta macnaha yani biyaha lagu qaso biyo xinna lagu qaso oo kale noqdeen sixirkii baa saa u galay biyihii ceelka xun bay yuu ta'tiiriyey geedihii timirta ahaa ee ceelka ka ag dhowaana iyagii oo dhan madaxyadoodii waxay noqdeen sidii madaxyo shayaadiin oo kaleeto bal sixirkaasi culays ku leeyahay fir sixirkii baa la soo saaray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka waxaa lagu soo dejiyey suuradahana lagu soo dejiyey labada suuradood birabbitalaq iyo birabbiinnaas markaasuu nebigu isku tufay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hal aayada markuu akriyaba nebiga sal alay wasalam sidii isagoo nabar laga siibay oo kaleeto mid labaad noor baa laga siibay noor baa laga siibay ilaa aayadda ugu dambaysa markuu akriyay rasuulku sal alay wasalam waxaad moodaa seeto iyo dabar ku xidhnaa in laga furay oo kaleeto ilahay baa marka caafiyey subxana watacala markaasaa ninkii isaga har saxaabadu waxay ku yidhahdeen nebi allow ninkani maadaama uu ku sixray maa tilaabo ka qaadido ama annagana awarteed aan dille nebigu wuxu uhi sal alay slam haddiiba ilaahay caafiyey dadka inaan shar iyo dhibaato iyo fitna hadda geliyo ma rabo bu nebigu sal lay slam uu iska daayay farahu ka qaada nebigu salawatu rabbi wasalam aleyh qisadaasi marka usoo degaysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa macnaha waxa way sixir furkiisii labada suuradood nebigaa lagu sixir furay oo macnaha sixir weeye oo macnaha waxa weeye waata nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxa weeye subaxdii adkaarta la akristay iyo galabtii adkaarta la akrista iyo marka la seexanayo iyo salaad walba markaa tukato gadaasheeda iyo adkaarta la akristo sidaa ruuxii u akristo waxay u badan tahay waxyaalahan sixirkan iyo falka iyo jinka iyo waxyaalahan bini aadamka dhibo oo dhan inuu ka nabadgalay u badan tahay saas macnaha ruuxii aan halmaaminoo macnaha laazima saas rabbi subxaana wa tacala marka rasuulkiisa wuxuu ku yidhi qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi lfalaqi waxaan magan gelayaa birabbi lfalaqi ka la dhambalay rabbigii waa subax subaxa la dhambalay ee la dilaaciyey rabbiga dilaaciyey baan magan gelayaa min shari maa shay sharkii baan ka magan gelayaa khalaqa uu abuuray oo makhluuqaadkao dhan sharkooda ah waxba lagama tegin marka wa min shari haasiqin dayaxa sharkiisaan ka magan gelayaa idaa goortii waqaba uu madowga galo uu dhacoo dhicidda galo ama uu madowga galo oo uu madoobaado wa min shari nafaasaati kuwa afuufa ayaan ka magangelayaa sharkooda kuwa afuufa sharkoodaan alle ka magangelayaa filcuqadi guntimaha dhexdooda afuufa waa kuwa sixirka gunta ilan markay wax sixirayaan waxbay isku xidhxidhayaan guntimay xidhayaan guntimahana waxbay ku akriyaan iyagu ay garanayaan markay akriyaanna waxbay ku tufahayaan nafaasaati filcuqad waa kuwa afuufa guntimaha dhexdooda afuufa wax ku tufa wa min shari xaasidin xaasid sharkiisaan alla ka magangelayaa idaa goortii xasada u xasdo marka hore waxaa la yidhi waxaan magan gelayaa waabarka allahaa dilaaciyey allahaa rabbigaasaan magan gelaya maxaad ka magan gelaysa makhluuqaadkiisao dhan sharkoodaan ka magan gelaya ayadda horesaas makhluuqaadkaasi jin ha ahaado insi ha ahaado jamaadaad ha ahaado wax kasta oo shar leh sharkiisaan ka magan gelaya sidaa markii loo camimay baa haddana la khasisay oo makhluuqaadka qaar ka mida lasii taabtayoo sharkoodu siyaadaya waa kuwe wa min shari haasiqin idaa waqab waa dayaxu markuu madoobaado xilligaasi waa xilli sharku badan asia dayaxa in lagu fasira fiican nabigaa uu ku fasiray salawatu rabbi waslamu aleyh culimada qaarkood waxay ku fasiraan wa min shari haasiqin habeenka sharkiisaan ka mangelay idaa goortii waqaba uu mugdiga galoo mugdiyoobo laakiin haasiqa nabigu wuxuu ku fasiray inuu dayaxaya oo waxaa kutusaya xadiidka tirmidi iyo nisaa-i ay soo saareen xadiidka caaisha waxay tihi caaisha akhada rasuululahi sal lay slam biyadii fa araani alqamara xiina talaca nebigu gacantayduu qabtay bay tihi caaisha markaasuu wuxuu idusay dayxii oo soo baxaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi caaisha ku yidhi tacawadii billahi min shari hada faina hada alhaasiqu idaa waqab buu nebigu sal lay slm midkaas sharkiisa ilaahay ka magangal haasiqa markuu yani waxa weye faina hada alhaasiqu idaa waqab haasiqa la sheegaya waa midkaasuu nebigu yuri salawatu rabbi wasalamu aleyh marka waa dayaxa in lagu fasira fiican maxayl nebigaaba saa ku fasiray salawatu rabbi wasalaamu aleyh marka habeenka yani dayaxa markuu mugdiga galo mugdiyoobo waa goorma ama midabkiisii baa tegay oo dayax madoobaad baa ku dhacay ama wuuba dhacayoo wuu tegay oo de markaa mugdi baa soo baxay marka xilligaa mugdiga ah sharkaa badan oo intii shar wadatoo dhan mugdigaasi ka faaidaysanaya da saddexaad wax weeyaan si gooniya loo magacaabay sharka siyaadada wata waa kuwa wax sixran ومن شر النفاثات وقوه وحسيرة ومركي سئرك أما جنها أديسدين أما وحيابا كلام هاي استعمالين مركي سئرك قنتيان وحيابا إسلام الثلاثانية مركاسي حرق سوق عضنين أما الليلا مركاسي انت صميانوتك قنتيان markay guntaanna waxbay ku afuufayaan oo ku akrinayaan ayagu ay garanayaanoo jinka iyo balaayada ay caabudayaan asmaadiisi iyo waxbay ku akrinayaan markaasay ku tufayaan sidaasay markaas dadka ku sixrayaan oo guntimaha dhexdooda kuwa ku afuufaan kaa magangelaya waxaa kaloon ka magangelaya alle xaasid kasta markuu xasdayo xaasid kasta bini aadamka xaasidkiisa ilahay nicmaduu ku siiyey ruuxa jecel inay ku dhaafto kaasaa xaasid la yidhaha cilmiguu ilaahay ku siiyey ma jec kulama rabo xooluu ilaahay ku siiyey kulama rabo caruurtaadaa lagu siiyey buu ka xunyay caafimaadkaabuu ka xunyay xaasid baa ladhaha nin kastoo nicmo ilaahay i siiyey ka xun sharkiisaan ilahu kaa magangelay waa goormo markuu xasadka bilaabo tilaabo qaado isku dayo inuu wax yeelo kaasaan ilahu kaa magangelay xaasid yaa ugu horrey marka ya shaydaan baa xaasid ugu horreey leanna jannadaba wuxuu inagula dagaalamay soo xasad maaha wuxuu ilaahay hadda inoo daba joogana waa xasad shaydaanka iyo inta la shaqaysata xasadkoodan ilaahu kaa magangelaya way macana qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedo acuudu waxaan magangelayaa birabbi lfalaqi yacni kan kala dhambalay oo subaxa ah rabbigii baan magangelaya min shari maa shay sharkii baan ka magangelaya khalaqa uu abuuray oo makhluuqaadkiisa o dhan sharkoodan ka magangelaya wa min shari kaasiqin dayaxa sharkiisaan ka magangelaya idaa goortii waqaba uu galo mugdiga markuu mugdiga galo mugdiyoobo wamin shari nafaasaati kuwa afuufa kuwa afuufista badan dheh kuwa afuufista badan sharkoodaan ka magangelaya filcuqadi guntimaha dhexdooda afuufis badan nafaasa oo la jamciyo nafaasaatiga waa kuwa afuufista badanoo nafdiga waxa la yidhaha waa afuufista xoogaa candhuufta la socoto saas way maanaa waa yani guntimuhuna waa guntimahay wax ku sixirayeen guntimahay wax ku sixirayeen kuwa afuufa ilaana waxaan sixirka horey nooga soo hadalnayo sixirku waa kufri sixirka qaybihiisa badane waa kufri saaxiibkiisuna in la dilo oo qoorta laga gooyo mudanya inuu noolaadaba ma ah sida macnaha waxa saxaabada ridwanullahi calayhim badanoo kamida ka sugan wa min shari xaasidin xaasid sharkiisaan alla ka magangelayaa idaa goortii xasada uu xasdo bismi illahi araxmaan araxiim suuratu nnaas suuradanna hal arrin bay ku saabsantahay arrintay ku saabsan tahay allaha tilmaamaha la sheegay leh baa waxaad ka magangelaysaa shaydaanka dhibkiisa waa hal suurad oo shaydaan keliya ku saabsan wax kaleba ma wadaagtaba qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi dadka barbaariyahooda midka dadka barbaariya melikinnaasi dadka boqorkoodaan magan gelayaa kan dadka iska leh ilaahinnaasi dadku midkay caabudaan maa magan gelayaa oo cibaadadooda xaq u leh min shari lwaswaasi kii wax waswaasinayey sharkiisaan ka magan gelaya alkhannaasi ee libdhida badan wuu libdhaayo wuu gabadaa alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda iyo qalbigoodiiy ayuu waswaasiyaa oo min aljinnati jin iyo wannaasi dadka ah allaha saddexdaa tilmaamood leh ayaad magan gelaysaa waa midka bini aadamka masaalixdiisa iyo danuhiisa ka shaqeeyo oo barbaariya dadka waa midka dadka iska leh oo isagaa abuurtay oo le addoommo u yihi isagay caabudaan oo cibaadada cid kale xaq uma leh allaha tilmaamahaale baan magan gelayaa waxaan ka magangelayaa ka wax waswaasiya oo nafta u sheekeeya waswaaska waxaa la yidhahdaa waa sheekada qarsoon haasaawo qarsoon buu qalbigaaga u dhiibaya macsiyadu u qurxinaya hoos buu ugu sheekaynaya waswaaska sheekada hoose uu qalbigaaga siinayo ee uu kuu dhiibaya la yidhahda khannaas weeyaanoo khanaaska waxaa laga wadaa wuu gabasho badan yahy waana kaan soo marnay yani yani yani waxaway khunas khunas omayna soo maray yani waxaway khanaska waxaa la yidhaahdaa waa libdhida marna wuu soo baxaa marna waa libdhaa waa gabadaa mar waa tagaa mar waa yimaada goormuu gabanayaa oo libdhayaa markaad ilaahay xusto ood rabbigaa xusuusanta ood cibaadaysanayso ood ilaahay ka magan gasho waa libdhaya waa dhumanaya markaad ishalmaantood rabbigaa iyo daacadiisa halmaantana waa ka waa kugu soo dhiiranaya khanaas baa la yidhahda marka waa fulay oo ilaahay haddaad kaashato waa carray markii la aadaamo waa cararay haddaad rabbi caabudayso qalbigaagu rabbi xusuusanya waa ka maqanya haddaad ishalmaantana markaaba waa jooga khanaaska kaasaa laga wadaa wuxuu waswaasiyaa dadka laabahooda jin iyo insiba waaye jinnina waayo waa kaa qarsoonan inoo muuqanin dadka qaar ka midana waa yahayo waa kuwa sharka kugu yeedhay ducaatun abwaabi jahanam calaa abwaabi jahannam kuwa sharka dadku way shirkiga ugu yeera bidcada ugu yeera macsiyada ugu yeera afkiisa iyo asinkiisa iyo xoolihiisa dadka ugu yeera xumaanta waa isaguna waa shaytaan laakiin waa dadka shaytaan dadka ka mid ah labadaaba ilahu magan baan kaaga qul waxaad tidhahdaa nabi maxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi dadka barbaariyahoodaan magan gelayaa allah barbaariya meliki nnaasi dadka iska leh oo boqorkooda ah ilaahi nnaasi dadku midkay caabudaana cibaadadooda xaqu leh ah min shari lwaswaasi kii waswaasinayay sharkiisaan ka magangelaya waswaasiye sharkiis alkhallaasi ee libdhida iyo gabashada badan markii ilaahay la xuso alladii midkaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda iyo qalbigooda waswaasiyo xumaanta iyo macsiyada iyo dembiga u qurxiya kaasoo min aljinnati jin iyo wannaasi dadka ah qaybna ay jin tahay oo qarsoon tahay qaybna ay dadka ka mid tahay oo kuwa xumaanta iyo macsiyada ugu yeera kuwa heesa kuwa muusiga garaaca kuwa gaalada ah kuwa kaniisadaha ka socda kuwa xumaanta u yeera kuwa bidcada ugu yeera kuwa shirkiyaadka dadka ugu yeera kulligood waxa weeye wannaasi bay soo galeen leanna waa shayaaiin dadka xumaanta ugu yeero hada wabillahi tawfiiq wasal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam intaa ayuu tasiirkiina ummadda lagu dhaqo inuu nidaamka aan ka dambayno uu noqdo baynau baranay soo saas ma laakiin hadda ma inoo yahay mise inooma ah inooma ah nolosheenna waa ka maqan yahay nolosheenna waa ka maqan yahay rag baa ka shaqeeyey inuu qur-aanku nolosheenna ka tago oo laga durkiyo waa inaan marka ku dadaalno qur-aanka barashadiisu hadduu daacad inaga yahay ilaahay subxaana wa tacaala intaynu fahanay camalkeeda hayna waafajiye waa inaynu ku dadaalno sidii qur-aanka aan dhaqan uga dhigan lahay maxaa yeelay nabigeenna salawaatu rabbi wasalamu caleyh ilahi wuxuu ka magangeli jiray min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba anfacayn oo ruux aan waxba ka bedelaynin ilahay buu ka magangeli jiray waa nasiib xumo inaad qur-aankao dhan tafsiirkiisa intaad dhegaysato maalintii dhegaysigiisa aad bilowda ilaa maanta dhaqankaaga inuu isku siiya soo nasiib xumo maha haddaad bidca wadatay bidcadaadi jeebaka ku wadato wixii qur-aanku reebaya o dhan maba aadan ka teginba ribada haddaad cunto waad iska cuntahay aadihii ribo wada ribada waxba kaama qabani akhlaaq xumadii iyo dhaqan xumadii kaama qabani qabyaaladii aad ku sugnayd qur-aanku kuu diiday waad wadataa jeebabkaad ku wadataa soo ma jeeda gaalnimadii iyo gaalnimo jacaylkii sideedii baad u wadataa qur-aankana wada dhegaysatay ruux ka nasiibxun ruuxa ma jiro soo saas ma ruux ka nasiibxun ruuxa ma jiro adadani waxaa u dhaami lahay inuu banaankaa iskaga maqnaado oo meelihiis iska warwarin kafadha kudurirka iyo qolyahaas sheekadooda ku maqnaada u dhaami lahay qur-aanka dhegayso hana ku camalfalin waxba yuusan kaa badina waa nasiib xumo ilaahay subxaana wa tacaala bucdi iyo fogaansho ruuxaasi ka faa'idaysay iyo aftiisa ka heli mooye dhawaansho ka heli maayo marka qur-aankii la bartay waxaa la doonaya walaalayaal inuu dhaqan dhaqankeenna wax ka qabto wax inaga bedelo wixii xumaa inaga celiyo wixii wanaaga inoo kordhiyo sidaasaynu u barnay ta kale meesha ku jirta waxa wey qur-aanka hala gudbiyo qur-aanka tafsiirkiisa iyo macnihiisa haddii la maqlay oo la bartay waa in la gudbiyo gurigaaga ku akriyo ilmahagii carruurtaada u akri dariskaaga u akri saaxiibadaa u akri madrasadaad joogta ku akri iskuulkaad joogta ku akri jaamacaddaad dhigato ku akri qur-aanka gudbi qur-aanka gudbi inuu adiga kugu ekaado ma ahee ilan adigoo bilaash baad ku qaadatay sooma waxaad u qaadatay inaad gudbisay ahayde dadka gaadhsiiya oo sekada cilmiga hala guto xooluhu sakay leeyihiin waa sekada waajibka cilmiga la bartayna sakuu leeyahay haddaan laga bixin laysu qabsan doono sekada cilmigu waxa weeyaan in la gudbiyo oo dadka la gaadhsiiyo waajibku marka waxa weeyaan in dadka la gaadhsiiyo waxaase waayaan runtii aad nasiib xumo u ah cilmigii waa un la akrinayaa haddana wax xambaarayaba waa lala-yahay sooma maanta haddaan ina idhaahdo meeshaas kursiga aan ku fadhiyo ninkii bedeli lahaa baa la rabaa oo hal sanoo dambe tafsiirka inoo akriyi lahaa mar waxaan u malaynayaa nin iyo laba nin baa laga heli lahaa dadkaas tafsiirka soo dhegaysanaya ya soo saas ma haddii ba la helo kulligeen waxay nuu badan tahay cilmi dhagood oo cilmi dhagood oo xageed gaari cilmi dhagood oo sidaanoo xageed gaari doontaa marka waxaa loo baahaya cilmiga in loo dhagaysto in la xambaaro in la qaato in la fahmo yani waxa marka kadibna aad ku talagasho inaad noqoto ninkii gudbin lahay suurat lcasri soomaynaa soo maray suurat lcasri arrimahayna ku soo marnay tiirarkii liibaanta ee inoo qeexday tiirarkii iyaga aha waa inuu ruux walba ku dadaalo isku miisaamo waxaa ka mid ahaa watawaasaw bilcasri watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri watawaasaw bilxaqi xaqaan la gudbay khaasatan xaqii iyo diintii iyo tawxiidkii iyo diintii nebi maxamed ka tegay salawatu rabbi waslamu caleyh maanta waxay noqotay adduunka oo dhan wax ay la dagaalsan yihiin gaalkiisa iyo kiisa islaamnimo sheeganaya shay wuxuu noqday tuka cambaarna oo kulli la wada raadsanayo ruuxa haystee ha la qaatanana waa la raadsanaya ayadiina waxaa la doonaya kutubtay ku qoran xataa in laga tirtiro xaalad xariijaan ku jirna xaaladda iyadaa haddii dadkii diinta islaamka rumaysnaa iyo dhallinyaradiisii iyo odayaashiisii iyo culimadiisii aynan qaadin oo xambaarin diinta yaa yaa u jooga marka ilaahay kullay diintiisa dayacmi mayse laakiin walaalayaal aynu ku danaysanno oynu ku meelgaadno innaga dan inoogu jirtaa qur-aankii ha la xambaaro macnihii sida loo qaadayna dhaqankiisana ha loo qaado dadkana ha la gaarsiiyo diinta ha loo nusreeyo intaas ayaan kusoo gabagabaynayna hada bilahi tawfiiq wasali allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walaalayaal halkaas waxaa noogu dhammaaday duruustii taxanaha ahayd ee tafsiirka allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ku dhaqankeedana waafajiyo manshuuraadka maktabadda islaamiga ah ee maanta waxaad ka dalban kardhaa boggeenna internetka ee cinwaankiisu uu yahay www maanta net ama tilifoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan soddon iyo shan siddeetan iyo afar eber saddex eber hal ama eber eber afartan iyo shan labaatan iyo sagaal lixdan iyo shan soddon iyo shan lixdan iyo shan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh